yidhi ilaahay yaa muxammadu muxamadow qultu waxaan idhi buu ihi labayka rabbii ilaahayow waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabatin wasacdayka wasacdayka ay iscaadan bacda iscaadin isku macno ijaabatan bacda ijaabatin qaala wuxuu yidhi ilaahay fiima yaktasimu almala'u alaclaa fiima maxaybay yakhtasimu ku doodayaan almala'u alaclaa dadka kore ee ehlu samaha ah jamaacadaa kor jirta maxay ku doodayaan ay ku murmayaan qultu waxaan idhi buu yidhi rabbii yaa rabbi rabbigayow laa adri ma garanayo waxa ay ku doodayaan ma garanayo fa wadaca yadahu bayna katifaya fawajadtu bardahaa bayna sajaya facalimtu maa bayna almashriqi waalmaqrib saasuu leey fawadaca yadahu bayna katifaya wadculyadi calaa acla dahri yaxsulu caadatan min alkabiiri ila asagiir halkaa labada garbood dhexdooda dhabarka korkiisa oo gacanta la saaro qofka weyn baa ilmaha yar buu halkaa ka saaraa wa min almeliki ninka boqorka ana liaxadi raciyatii dadka uu madaxda u yaho shicibkiisaa mid ka mid a markuu u imaado halkaa dhabarkuu gacanta ka saaraa ra'fatan iyo wa farxan naxariisuu u naxariisanayay faraxuu ku farxay wa bihi tamaamu ridaahu canhu hadduu mar gacanta halkaa ka saarayna aada buu raalli ugu yahay wey wa haada alwadcu inaan idhaahno ilaahay gacantiisuu halkaa iga saaray buu nabigu leeyahay oo ilaahay gacan buu leeyahayboo halkaabuu nabiga ka saaray muxaalun cala allaahi tacaala ilaahay gacan looma nisbayn karo waa litanasuhi litanasuhihi cani iljismiyati ilaahay jismi oo gacan iyo lug iyo buu leeyahay ilaahay wuu ka nasahan yahay laysa ka midlihi shay wa huwa asamiicu albasiir wax ilaahay lagu lagu sifayn karaa oo yacni waxa makhluuqu leeyahay ah ma jirto wey xaadidka iyo makhluuqa ilaahay ma shabahawo haddaba nasku markuu ku soo arooro waxyaalaha min sifaati alxawaajiska ah markuu nasku ku soo arooro maxaanu ku samaynaynaa fa yuraadu laazimuhu laasimkiisaa loo jeedaa wa huwa annahu tajallaa calayhi bira'fatihi ilaahay naxariistiisii buu nabiga ugu tajalliyey wa axalla calayhi min ridwaanihi ridihiisuu ku dejiyey wa afaada calayhi wuxuu ku shubay min cilmihi cilmigiisii iyo wa asraarihi maa yaliiqu wax u cunami kara bihi nabiga sala allahu calayhi wasalam marka gacantuu halkaa iga saaray macnaheedu waa maxay ilaahay raxmaddiisii iyo asraartiisii cilmiga ahayd buu iigu tajalliyey oo aqoontiisii mawhuubka ahaa buu igu dejiyey wey cilmigiisii ilaahay laduniga ahaa yuu u furay nabiga markaasuu ku dejiyey marka cilmigii la siiyey oo mawhuubka ahaa ee lagu dejiyey weeye wuxuu ka dareemaya halkaa laabtiisa uu qabowgeeda ka dareemaya fa calimtu markaasaa waxaan ogaaday maa bayna almashriqi waalmaqrib meeshay qoraxdu ka soo baxdo iyo meeshay u dhacdo wax alle wixii u dhaxeeyey ayaa hal mar cilmigooda ii daahiray buu nabigu leeyay sala allahu calayhi wasalam wax iga qarsoonba ma jiro wax la arkaba sidii qoraxdaasoo kale iigu caddaadeen qaala wuxuu yidhi markaa ilaahay yaa muxamedu muxamedow qultu waxaan idhi buu yihi labayka rabbi yaa rabbi rabbigayo ilaahu waan ku ajiibay wasacdayka waan ku ajiibay ijaabatan bacda ijaabatin baan ku ajiibay qaala ilaahay wuxuu yidhi fiima yaktasimu lmalau laclaa dadkii korreeyey maxay ku doodayaan qultu waxaan idhi buu yidhi fi darajaat de markaa cilmigoodii baa loo daahiriyey loo kashfiyey markaa wuu ogaaday soo maha fi darajaat bay ku doodayaan yacnii dadka wan wanaagsane addoommaha wan wanaagsana camalka samaynayo cibaadadoodaas darajooyinka ay kala leedahay fi darajaat yacni darajaatulacmaal wey waalkafaaraat fil kafaaraat yacni bay ku doodayaan waxa mukafiraadka ahee dunuubta dhaafee lagu dhaafo wa fii naqli alaqdaami wa fii fadli naqli alaqdaam lugaha oo la qaado oo ilal jamaacaati jamaacada loo qaado inaad meel ka soo kacdo adigoo jamaacada u socdo salaada doonaya inaad jamaacada kusoo tukato ajirka ay leedahay tilaabta aad u tilaabsanayso lugta aad qaadaysa iyo wa isbaaqi lwuduu'i wa fii isbaaqi lwuduu'i waysada oo la kaamil yeelo fi lmakruuhaat wakhtiga biyaha la kahonaya qabowga uu jiro ood weysada kaamil yeesho si fiican aad u weysaysato waintidaari salaati wa fii fadli intidaari salaad salaada oo la sugo bacda salaati salaada kale bacdigeed markaad duhurka tukato inaad casirka ku sugto jamaacadii casirka markaad tukato maqribka inaad ku sugto maqribka markaad tukato cishaha inaad ku sugto jamaacada salaada oo salaada kale lagu sugo fadiilada iyo ajirka ay leedahay waman yuxaafidu calayhinna ninkii xifdiyo salaadaha ninkii xifdiyo jamaaco ku xifdiyo caasha bikhayrin khayr buu ku noolaanayaa wa maata bikhayrin khayr buu ku dhimanayaa wa kaana min dunuubihi dembigiisina wuxuu kala mid noqonayaa ka yowmi waladatu ummuhu maalinkai hooyadii dhashay buu kala mid noqonaya taas weeye waxay ku doodayaan dadka sarreeye ay ku doodayaan ay marka cilmigii laduniga ahaa ee mawhiibka ahaa ee qarsoonaa baa ilaahay nabiga u daahiriyey sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa tusay riwaayo kale waxaa ku sugnayay facalimtu maa fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadka iyo ardada wax alle wixii ku jiray oo culuum ahaa oo asraar ahaa baan ogaaday wey markii ilaahay ii tajaliyey yaan ogaaday wey tajalligaa asaga ana waa cilmi yani cilmiga la dhaxashiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ee loo furayoo cilmu lmulki waalmalakuut mulki iyo malakuutkii baa cilmigoodii ilaahay u furay sida ilaahay nebi ibraahim uu ku tilmaamay wakadalika nurii ibraahim malakuuta samaawaati waalard waliyakuuna min almuuqiniin baa ilaahay inuu ka mid noqdo kuwa muuqiniinta ahoo yaqiinta dheer leh yaa waxaanu u furnay baa ilaahay aan tusinay malakuuta samaawaati waalard samaawaadka iyo ardada malakuutkooda mulki iyo malakuut baa leedahy yaa ilaahay u furay saasoo kalea nabigana ufuray yaa ilaahay u furay subxaanahu watacaala markaasuu arkay samaawaadka iyo ardada wax alle wixii ku dhijeliyo cilmi aha rawaahu tirmidi baa xadiidkaa wariyey can jariir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal kunaa waxaanu ahayn maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaanu la fadhinay fa nadara ila alqamar dayaxa ayuu fiiriyey leylatan habeen fa qaala wuxuu yidhi innakum adinku satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan kamaa tarawna saaad u aragtaan haada alqamara dayaxan saaad u aragtaan laa tudaamuuna laydin cidhiiryi mahayo fii ru'yatihi fii ru'yati illaahi ilaahay aragtidiisa waay kamaa laa tudaamuuna fii ru'yati alqamar sidii dayaxa aragtidiisa inwax idinku cidhiidhinaya ma jiro nin walba meesha uu taaganya oo meesha uu fadhiya u dayaxa ka arkaa soo maha saasoo kalead ilaahay u arki doontaan qiyaamaha wax iscadhiidhinayo iyo wax aragti oo shaki ka gelayo midna ma jiraan waay shaki ma jira waay muminiintu dee ilaahay bay arkayaan aakharo xijaabkaa laga qaadaya markaasay ilaahay arkayaan ay ilaahay wuxuu leeyahay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira maalinkaa qiyaamaha wejiyaal way iftiimayaan ilaa rabbihaa naadira rabbigeed bay fiirsanaysaa ru'yada ilaahay oo la arkaana wax la arko ehlu jannaha uga nicmo badan wey raaxo kastoo la siiyo markii ilaahay uu kashfiga isaga qaado ay arkaan wixii hore oo dhan way hilmaamayaan ilaahay wuxuu leeyahy liladiina axsanu alxusnaa wa ziyaada liladiina ay marxaban kuwa wan wanaagsanee mu'miniinta ah ee ehlu khayrka ah waxaa u sugnaaday alxusnaa waa janno wa ziyaadatan ziyaadada maxay tahay ru'yat lxaqi weeye subxaanahu watacaala ilahay aragtidiisa wey ya liladiina axsanuu kuwii wanaagga iyo ixsaanka sameeyey alxusnaa baa usugnaatay janno iyo wa ziyaadatun ziyaada usugnaatay weliba maxay tahay ziyaada waa aragtida ilaahay wey hijaabkaa laga qaaday markaasa ilahay arkayaan wixii hore o dhan baa la hilmaamay fain istadactum haddaad kari kartaan buu yihi nabigu allaa tuqlabuu inaan laydinka qaalib noqonin calaa salaatin salaad salaadaasoo qabla duluuci shamsi qoraxdu intayna soo bixin ah waa salaada subax wa qabla guruubihaa qoraxdu intayna dhicin waa salaada casir fafcaluu sameeya haddaan laydinka qaalib noqonin oo dhibaato idinka tegsiiso labadaa salaadood aysan idinku dhicin xifdiya labadaa salaadood waa subaxa iyo casirka wey uma qara'a nabigu wuxuu aqriyey wasabbix bixamdi rabbik qabla duluuci shamsi wa qabla guruubiha wasabbix yacni tuko salli tuko bixamdi rabbika xaalaad ku dheehan tahay qabla duluuci shamsi qoraxdu intayna dhicin waa salaada casir wa qabla guruubihaa intayna soo bixin waa salaadii subax waay waa labada salaadeeda yani salaadaha ugu fadli badan waay riwaayo waxaa ku sugnayd man salla albardayn labada qabow ninkii tukado dakhala aljanna jannadu gelaya marka labadan salaado waa laba salaadood oo fadli badan maxay labadoodu u fadli bateen yacni waa waqtu ijtimaaci lxafadati xafadada iyo malaa'igta ayaa labada oo isbedelaya habeenkiiiyo maalinka labada waqti bay kulmaan kuwii habeenkii yacni baryey iyo kuwii maalinkii imaanaya waxay isku bedelayaan salaada subax kuwii habeenkii berye baa kor noqonayo kuwii maalinkii joogayeyna salaada subaxoo lagu jira jamaacada lagu jira imaanayaan qoladii habeenkii lahayd yani lahayd iyo kuwii maalinkii joogay oo kor noqonayeen waxay isbedelayaan salaada casir salaada casir bay isbedelaan yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binnahaar waxaa isla cirbinayo isbedelayo fiigiina malaa'ig habeenkii iyo maalinkii fayajtamicuuna fii salaati subxi wa salaati alcasri buu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam marka labadan salaadood waa laba salaadood oo fadli badan waay rawaahu arbacatu baa xadiidka wey walishaykhayn man salla lbardayn labada qaqabow ninkii tukado waa salaada casir iyo salaada subaxe dakhala aljanna jannaduu gelaya ninkii labadaas salaado xifdiyo aaya subaxa iyo casirka w labadoodan yacni labadaa wakti ee qabowga badan weeye waa waqtu tasaaqul waalkasali waktiga la wahsanayo weeye hurdada lagu jiro salaada subaxdee waana qabow hurdana dadku way ku jiraanoo dee hurdadaa waa la macaansanayaa shaydaanku waxaa laga yaabaa inuu ku yidhahdo iska jif waa tukan doontaa weliba nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qof la arka markuu seexdo shaydaanku qadaadkiisuu guntayaa saddex guntumood ya yaqcudu shaytaan calaa kaafiyati ra'si axadikum axad adinka idinka mida madaxiisa madaxa qadaadkiisuu guntayaa halaasa cuqad saddex guntumood guntintii la arka muxuu ku guntayaa calayka leylun tawiil farqut habeen dheer baa kaa dambeeya iska jiif buu kule xageed wardaysaa waqtiga lama joogo weli dhow iska jiif buu kule jiif culays buu kugu tuuraya busto balaayo culus buu kusii saaraya haddii aada soo baraarugto ood ilaahay digrigiisa ku dhawaaqdo mid baa furmayso mar alla markaad indhaha soo kala qaado oo soo boodo waxaa la rabaa inaad tidhahda alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur digrigaa markaad ku dhawaaqdaba mid baa furmi haddaad kacdo ood weysaysato tii labaad baa furmi haddaad tukatana saddexdiiba waa furmaya markaasuu qofku waagu wuxuu u baryayaa isagoo fahmaysan oo nashaado iyo fahmo ay ka muuqato wailaa hadduu suu u hurdo ay qoraxda ugu soo baxdo haddow barqinki unbuu soo toosi asagoo aada u culus oo wahsi iyo dhibaato ay ka muuqato kicila buu soo kacaya markaas shaydaanki baa guntimihii baa ku xidhan dee waa qodqodbany ninku ismana garanayo meel la arka waa ka qodbany kuwa salaadu ay ka tagta soomaaliya qaabdaradooda saddex saac afar saac markay joogaan baa wixii aad ay u dhibaataysay isqaadi la'yihiin ayay soo baxayaan oo mar alle markay intay baabka galaan biyo isku daadiyaan unbaa indha kala qaada ugu horreyn ya inta kale o dhan waa raran yihiin mustabal ayaa saaran waa ka shaydaankii baa rartay wey marka salaada subax waa waqtu takaasuloo waqtigaa la wahsanayo wey salaada casirna aya waqtu inhimaaki naasi fii dalabi lmaciisha salaada casirna waa waktiga dadku ay mashquulka ku yihiin maciishada iyo adduunyada raadinteeda ay mashquul ku yihiin waktiga salaada casir la tukanaya waktiga ugu darane suuqa ugu camiran yahaye dadku kala caraabayaan qolaha ehlu suuqaana ay leeyihiin dadka caraabayaan wax ka reebaynaa waktiga eed wax u gadayaan wey aada u gadayaan marka salaaddii baa la adimayaa waa la aqimayaa wuxuu leeyahy waad soo tukan doontaayo bal iska sii wada xoogaa bal dadkan wax ka iibi suu saa kuu leeyahay dadkana waxaan keen lagu leeyahy oon lagu kor tuuran yahay unbay qoraxda godka ku gelaysaa soo mashaakil baa marka waxaa la rabaa mar alla markii salaada la aqimo ama aadaankuba dhaco inaad albaabka u laabto ayagoo dadku ku kor dhuman yihiin haddaad waxay ka gadanaysaan soo noqdan markaan tukadaan furayaa meesha waay weligoodba iyan kugu soo noqoni wixii ilaahay kuu qadara gafi maysidi meeshaada iska xiro oo salaada soo tuko salaada soo tuko marxaba wahaakada marka labadaa waqti waa laba waqti oo fadli badan marka ninkii naftiisa ku jihaado oo markaas salaada subaxna hurdada ka soo kaco adduunyada waqtigaa salaada casirna adduunyada yacni isaga soo dhaqaaqo oo labadaa salaadood xifdiyo salaadaha kale iska badahde kuwii kalena wuu sii xifdinaya wuu ilaalinaya marka ninkaasu jannadu gelaya bikayri cadaab cadaab la-aan buu jannada iska gelaya man salla albardayn dakhala aljanna in alla ninkii labada qabow tukado ku dadaalo jannadu horey ka gelay can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhuma an nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu nabigu man faatatu ninkay ka tagto alcasru salaada casr ninkay ka tagto fakaanamaa waa asagoo wutira la keli yeelay ahlahu iyo wamaalahu asagoo laga keli yeelay ninka salaada casir ay dhaafto ay ka tagto oo qoraxda u dhacda isagoon tukanin waa nin ehelkiisii iyo maalkiisii wuxuu lahaay oo dhan laga qaaday oo keligii soo haray saad reer buuxa u ahayd oo xoolo u lahayd dadna aada u lahayd oo dad kuu agjoogeen baa keligaa ka soo hartay ninkaa masiibo culus baa ku dhacday iyagoo ninka keligii soo hartay saasoo kaleto weye ninka salaada casri ka tagtay sida uu ooga murgi lahaa haddii ehelkiisa iyo maalkiisaba hal mara la baabi'iyo si uu u murgi lahaa saasoo kale salaada casri waa inuu uga murgo hadday ka tagto laakiin annagu culays naguma hayso salaada casri hadday kaa tagto ilmo yar hadduu kaa kaa saqiirana waad ooyeysaa dadkao dhan inay kuu tacsiyeeyaan baad rabtaa haddii salaada casri ay kaa tagtana dhib male lafta xataa salaaddii waa iga tagtay saan u mashquulsana baa iska dhih dhibba kulama le caadi bay kula tahay marxam reebaadiina way ku maamahaan waxay yidhahdaan casri iyo caraabo waa kii ku hormaro haddaad adoon weli casriga tukunin caraabaha gasho oo dhaqaaqdo hade casri waa ku daaye wey macnaha markaad caawa reerkaaga tagtaba inaad qallayso kii ugu roon baa caawa qallayn kii kalena maba casri iyo caraabo kii kuu hormara ma ahee casrikaa lagaa rabaa mar kastaba ama carow ama joog ya caraabo casrikaama riday hadday biyo aada weydo kolay tayamum ilaahay baa ku siiyey ruqsaa lagu siiyey diinteenna intuu ilaahay nagu xataa noo khafiifiye wax fudud nooga dhigay ayaanu cibaadadii gudan la-an haddaad biyo weydo xataa iska tam iska tayamum baa lagu safarku hadduu ku ku dheer yahay salaadaha qasriso oo qasri yacni jamac iyo qasri ku samaysaa lagu wax walbaa laguu sameeyey markaasa haddana waa kaas shaydaankiiba haddana dhinac kale noo sii leexinay waa kada rawaahu larbacatu baa wariyey can abilmalixi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kunaa maca burayda burayda ninka la yidhahdo ayaanu la joognay buu yihi saxaabiga radia allahu canhu fii qaswatin duulaan baan la soconnay buu yihi fii yowmin maalin baanu la jirnay saxaabigaa burayde la yidhaahdo maalinkaasoo dii kaymin daruur u saaxiiba w maalin daruur le oo qoraxdii aan la arkaynin ayaanu saxaabigaa la jirnay fa qaala wuxuu yidhi bakiruu dedejiya bisalaati alcasr war salaada casr u degdega oo awal waktiga ka tukada fa ina nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man taraka ninkii ka tago salaatalcasri salaada casr ninkii ka tago faqad xabida camaluhu camalkiisi waa buray wax alle wuxuu cibaado samaysanaya camalkiisi oo dhan waa buray ninkii salaada casr ka tago marka salaada casr waa khatar inaad ilaaliso waana salaad fadli badan weeye waa inaad ilaaliso wey salaada wustada wey lagu sheegay rawaahu lbukhaari baa wariyey wanisaa-i asalaatu lwusطaa hiya alcasru wey salaada la yidhaha salaatu lwusطaa waa salaada casri wey sumiyad wusطaa baa lagu magacaabay waa litawasudihaa bayna subxi waduhri wa bayna almaqribi waalcishaa yay udhaxaysaa shantii salaadood bay udhaxaysaa salaada subax iyo duhurkii iyo salaadii maqrib iyo cishihii yay udhaxaysaa markaasaa wusta lagu magacaabay salaatulwusta wey salaadihii maalinkii ahaa salaada subax maalinkaa ka soo bilowday soo maha iyo salaadihii habeenkaabay udhaxaysaa iyadu oo habeenkii iyo maalinkii meeshay ku kala baxayeen waa maalinkii aakhirkiisii iyo habeenkii oo soo geli rabo ayaa la tukanaya marka waa salaad udhaxaysa salaadihii can caliyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama yowma alaxzaab ghaswadii qadwatu laxzaab la dhihi jiray baa nabigu wuxuu yidhi ya qadwatu laxzaab oo axzaab yacni maxaa loogu magacaabay gaaladii baa isi soo bahaysatay oo nabiga kusoo duulay wa nimankii quraysh la odhan jiray iyo reer katfaan nimanka la yidhaahdo yahuuddii madiine dhinac ka deganeed iyo wa muxaalifuuhu wax alla wixii sheegad u ahaa ee la jiray yaa isi soo bahaystay wa kaanuu halaathata aalaaf saddex kun bay ahaayeen oo qaswadii markay dhacday qaswadii beder baa ugu horreysay beder waa tii gaalada lagu jebiyey sanadii labaad oo hijiraday dhacday qaswatu uxud baa ku xigtay oo sanadii saddexaad oo hijiraday dhacday waa tii dee xoogaa asxaabta ay ka soo gaartay dila ay yani soo gaareen muslimiinta soo gaareen inkastoo guusha ayagu ay lahaayeen oy gaaladu markii dambe iska carareen oy jabeen laakiin toddobaatan saxaabi baa meeshaa ku shahiiday wey oo ku dhimatay xamza bin cabdimutalib uu madax u yahay wey sayidu shuhadaa sanadaa marka sanadii saddexaad markay muslimiinta xoogaagaas ay gaartay yay gaaladii markaa meel kastaba carradii bay ku qayliyeen waxay yidhahdeen qoladii maxamed iyo xogaaga yaraa uu watay waa la jebiye dee markaanu hal maroo kaleo lagu dhuftaa u dhimanay hadee haye markaasaa yahuudda xataa madiine dhinac ka deganayd aye oo khaybar iyo meeshaa nimankii deganaa yaa intay u tageen bay marka hore waxay nabiga ballan kula qaadeen inayna la dagaalamaynin qof la dagaalamayana ayna garab siinaynin markay qaswadii uxud dhahday xoogaa yaa rajaa gasho waxay leeyihiin waxay is yidhaahdeen waaba qoladan sho waa laga takhallusayaaye amaad un dadka amaad dhinac ka raacdaano abu sufyaan iyo markaa muuses oo islaamiina ciidankiisii hogaaminayay qurayshtii gaaladiiyo markaa halkaa ka yimid yaa waxay yidhaahdeen war dee dadka ma soo raacaysaan mise markaas waxay dhaheen waa idinla jirnaa togada wixii ka dambeeyo garab baan idin siinaynaa marka qurayshta way isi soo bahaysatay sanadii afraad bay ahayd iyo sanadii shanaad bay ahayd labaduba waa lagu sheegaayey qaswat laxzaab sanadii afraad oo uxud ka dambaysay iyo sanadii shanaad baa labaduba lagu sheegaa riwaayadka lagu wariyaa marka way isi soo bahaysteen marka way isu yimaadeen maxay intaas usoo diyaargaro usoo diyaargaroobayaan liqitaali nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga iyo dadka yaree la jiro in la baabi'iyo way falamaa calima daalika markuu ogaaday nebigu amara bixafri lkhandaq godka khandaq la yidhaahdo in la qodo ayuu nabigu ku amray xawla almadiinati madiinada yacni dhinacyaheeda way lisadi waaye marxaban marxan hajamaatihim waay gaalada hujuumkeeda iyo weerarkooda in yacni looga hortago nebigu dhufays weyn buu qoday magaalada madiine saa loogu wareejiyey biishaarati salmaan alfarisi radia allahu canhu salmaan farisi baana ishaarada iska lahaa saxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaalka kayfiyadiisa iyo habka loo gelayo dagaalka way kala qeyb qaadan jireen maalin iyadoo dagaal yacni la gelayo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidanka meel buu dejiyey nin saxaabia nabiga u yimid oo wuxuu yidhi halkan ma waxyi baa lagugu amray mise waa ra'yi adiga aad u malaynayso inay xeelo dagaal tahay may layma amrin laakiin waa xeelo dagaal aniga ra'yi aan ra'yinayo ciidanka ka soo rar buu yidhi meeshan haddaba hadday xeelo dagaal tahay ma aha buu yidhi xeeladu halkan mehe ka rar markaasuu meel kale ciidanka dejiyo marka asxaabta nabigu ka tala qaadan jiray wixii aan waxyi ahayn arrimaha saas oo kaleeta yani uu ka tala qaadan jiray hadda markay gaaladii is soo bahaysteen oo nabigu asxaabtiisii la tashaday salmaanu farisi oo nin haddee yacni raggii hore ee yani nin aada cimri dheerna ahaa nin oo dagaalo fara badanna soo galay ahaa reer furus buu ahaaye ninkaas yaa wuxuu yihi rasuulka ilah waxaan ku ishaarayaa magaalada ya waxaan ku wareejinaynaa god weyn baan ku wareejinayna ciidanku hadduu yar yahay mar uu god galo dhufays uu galo lagama saari kara de godkaas meeshu meel banaana wey qof alle qofkii soo aadana haddee fallaar unbaa lala gedinaya ama waran unbaa ku dhacay banaanka wax isku soo aadin kara male dadka kalena god bay ku jiraan waa xeela dagaal dhufaysku haddaba dagaalka yani waxaa lagu dagaalamaa dhufaysyaha lagu dagaalamaa yacni qoryo waaweyn oo dadka madaafiic lagu garaaco ee godadkaa looga saaraba in lagu garaaco ma si kaloo looga bixin kara male hadday god galaan bas wey godkii bay marka ku guulaysteen godkii weynaabaa lagu wareejiyey halkaasay galeen ayagana meeshanay soo dhoobteen wax la yska qabanaya male dee qofkii halkaas soo istaagana markay soo garaanna waa lagu ganayaa godkana waa lagu jiraa bas waxama qaadi karaan ciidankoodu badni badni kasta uu leeyahay waxba ma tarayo wahaakada halkii bay markaa fadhiyeen fa jaa'at alaxzaabu baa yacni nimankii isu soo bahaystay way imaadeen waxaasarat ilmadiina madiine ayay xasri ku sameeyeen shahran bil bay magaalada kor fadhiyeen madiino intaasaa yacni in lassoo tuurtuuro un meelaha layska soo tuurtuuro ma wax kaloo layska qaadaya ma jiro markaasaa ilaahay jebiyey markay say u dul fadhiyeen halkaas dabayl unbaa ilaahay ku kixiyey iyo rucbi ya rucbi baa ilaahay ku riday qalbigooda cabsi unbaa la geliyey dabaylna waa lagu kiciyey oo meelay qabsadaan bay way waayeen guryihii yar iyo teendhooyinka ay dhiseen oo dhan waa duminaysaa gaadiidka ay wateen oo dhan xarkaa inay ugeyso halisa wey dabaysha qaaday keliya markaasay jabeen meeshay joogsan waaye xudayfa binulyamaan waa kuu leeyahay qaswat laxzaab habeenkeedii markii dabaysha gaaladii ay carari rabeen yaa nabigu i diray uu dhawaaqay nabiga ayadoo qabow daran uu dhacayo cabsidina haddii ay aada u fara badan tahay mugdina uu jiro yaa wuxuu yidhi yaa kacayo oo gaaladii way jabayaane yaa iiga soo warramayo intuu dhex galo hade yaa kici karo habeenka nin walba hade wuxuu ka yaabi un in madaxa ballaar lagu dhufto hadduu soo kaco saddex goor buu yidhi nabigu yaa kacayo oo iiga soo warramaya nimankii markaasaa wax hadla waay asxaabtii way wada aamuseen markii wax hadlala waayey buu yihi qum yaa xudayfa xudayfa istaag oo kasoo waran haddii marka arrintu ay kululaato waayo amiirkii ninka madaxda ninka uu ku kalsoon yahay buu la hadli mogta markaas oo geesigana ah hadee nin un hadee waayahay haddii mar aniga magacaygu lagu dhawaaqay xudayfe wuxuu yidhi hade ma war baa yaallo waan kacay buuri qabow baa dhacayo oo nin walba wix yaraa uu watay buu isku duuduubay qabow mar alla markaan istaagay buuri oo nabiga amarkiisi aan qaatay yaa waxaad moodaa buuri meel kulul in lay dhex geliyey wax qabow aba ma leh kaasaan iska socday buuri saan u socday baan gaaladii bartanka u galay qorashtii ayagoo meeshii dhooban oo dee markaas waxaan arkay buui leebtiisii buu iska wataa iyo gaboonkiis abu sufyaan oo dab saa u kor fadhiyo dab saa u kulaalayo ayaan arkay buuri dab markaad kor fadhido adigu wax ma arkaysa laakiin qofka xagga jawaa ku arkaya moogta waxaan damcay buuri intaan la baxa balaari inaan halkaa kelida kaga dhufto laakiin nabigaa la dardaarmo wuxuu yidhi waxba dhibaata ha samayni kasoo waran un waxba dhiba ha samayni laakiin hadalka nabigaan xusuustay waa iska daayey buuri abu sufyaan baa dadki isugu yeedhay markaasuu wuxuu yidhi arrin baan rabaa inaan soo jeediye nin la arkaba ninka garabkiisa ha iska hubsado waa habeena dayaana lagu soo hoos dhuubanin ninba ninka garabkiisa ha iska hubsaday xudayfana waa ku jiraa bui aniga waan ku dhex jiraa markaasuu ninba ninka garabkiisaaba weydiiyu yidhi keeta adigu waa hebel keeta adigu waa hebel kii aniga ii dhawaa intuuna hadlin baan aniga kala hormar waxaa idhi bui waa kumo adigu kee tahay markaasuu yidhi buri fulaan binu fulaan baan ahay dee quraash waa nimankii maka ka yimida way is yaqaanaan marba haddaan anigu hadalka kala hormaro idhi waa kumo uu yidhi hebel hebel aniga imuu weydiin kee tahay imuu dhihin bui markaasaa le wax nagu dhex jira ma jira waa un anagii hadal wuxuu yidhi waad aragtaan dhibkan haystee anigu hadduu waagu bariyo waan dhaqaaqayaa iyo ninkii meeshan joogayo adigu joog haddaad joogayso aday kuu taalaabari laakiin anigu meeshaan meel aan sii joogayo ma aha dabaysuna dee inay dadka qaaday ku seeneen fa arsala calayhim riixan wa junuudan lam taraw haada ilaahay uu sheegay suuratu axzaab yaa ilaahay ku kiciyey hay wakafa allaahu lmu'miniina alqitaala wa kaana allahu qawiyan casiiz dagaal la galay ilaahay baaba ka kaafiyey dabaysha unbaa ilaahay ugu gargaaray iyo iyo junuud ayna arkayninoo dee malaa'igtii oo iyagana dee rucbi iyo balaayo ku reyso aka wax alla waxaan arkaba ciidan unbaa looga dhigay meeshay fiiriyaanba waa jabeen marka markaasay hal mara qaalinka isla qabsadeen subxii bay dhaqaaqeen waa tageen jabe markii axzaab taasoo ahayde yowma alaxzaab yaa dhufayskaasaa lagu jiray oo lagu mashquulo haddee sidii loo fadhiyey loo fadhiyey baa yacni salaadii baa ayaa khatar gashay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas yacni yowma alaxzaab yaa wuxuu yidhi shaqaluunaa cani salaati alwustaa salaadii salaatu wusdad ahayd bay naga mashquuliyeen salaatlcasri salaada casr ahayd mala allaahu allaha ka buuxiye buyuutahum guryahooda iyo wa qubuurahum qabrigoodaba naara naar allaha ka buuxiye qabrigooda iyo guryahoodaba naar allaha ka buuxiye salaada casr bay naga mashquuliyeen saasuu nabigu leeyay uma sallaahaa nabigu waa tukaday bayna alcishaa'ayn maqribka iyo cishaha intii udhaxaysuu tukaday oo salaaddii uu qadeeye wey dhufayskii iyo dagaalkiibaa sidii loogu jiray ayaa salaada casri ku tagtay riwaayo kale waxaa ku sugnayd sayid cumar oo habaarayo gaalada wax ka sheegayo caayayuu nabigu u yimid kaasuu yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi salaadii casir inay iga tagto ayay ku sugatay bui rasuulka ilaahay mar ay sii tegi rabtay salaaddii wax yar ka dhiman tahay baan tukaday buuri marka gaalada naar iyo cadaab allaha ku gura isagoo loo habaarayo u yimid markaasuu adigu haddaad tukatay anigu weliba ma tukanin bu waaba iga tagtay salaadii qoraxdii baa dhacday rawaahu lkhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay can abi basrata waxaa laga wariyey alkifaariyi radi allahu canhu qaal sallaa binaa rasuulu llahi rasuulka ilaahi baa na tujiyey sal allahu aleyh wasalam alcasra salaada casr buu na tujiyey bilmukhamas meesha mukhamas la yidhahdo faqaala wuxuu yidhi nabigu ina haadihi midan asalaata ee salaada curidad waa la bandhigay waa salaada casri calaa man kaana qablakum ummadihii idinka horreeyey fadayacuuhaa way ka tageen faman xaafada calayhaa salaada casri ninkii xifdiyo kaana lahu ajruhu ajirkiisa baa usugnaaday maratayni laba goor laba goor baa la ajir siinaya salaada tukashada uu tukaday iyo xifdinta uu xifdiyo asaga uuna ka tegin maadaama ummadihii hore ay dayaceen markii lagu waajib yeelay laba ajir buu helaya ninkii salaada casri ku dadaalo walaa salaata salaad ma jirto bacdaha ka dambayso xataa yadluca shaahidu ilaa ay qoraxdu dhacdo wa shaahidku ilaa uu dhaco oo quruubu shamsi baa loo jeeda ama xataa yadluca shaahidu ilaa uu xidigu soo baxo oo qoraxdu markay dhacdo oo aasku madoobaado unbaa xidigaha la arkayaa soo maaha ilaa uu xidigas oo waa maqribka salaad ka horreysa oo la tukanaya ma jiro markii salaada casr la tukada rawaahu muslim wanisaa-i can cabdillaahi waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam cabdillahi bni mascuud weye qaala wuxuu yidhi salaatu lwustaa buu nabigu salaada salaad wastada layaha salaatulcasri wey waaba salaada casr baday nusuustaan oo dhan maxay cadaynaysaa marka salaatulwustadu inay tahay salaada casr ay rawaahu tirmidi xadiidka imaamu tirmidi baa wey xukmu taariki salaad salaada ninkii ka taga xukunkiisii baa halkan laga gelaya salaadaha waajibka ilaahay ku farad yeelay ninkii ka tago waayahay xukunkiisu muxuu noqoni marxab can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alla alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ina bayna arajuli qofka iyo wa bayna shirki gaalnimada iyo walkufri gaalnimada waxaa udhexeeya un tarka salaad salaada oo ka teg uu ka taga unbaa udhexaysa salaada hadduu tukado waa mu'min hadduu ka tagana waa mushrik waxaa u kala dhexaysa qofka iyo gaalnimada salaada ka tegideeda un rawaahu lkhamsatu ila albukhaariya can buraydata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal ly wasalam qaal alcahdu cahdiga iyo ballanka aladii baynanaa wa baynahum annaga iyo gaalada waxaana lagu kala garanayo calaamada keliyana lagu kala garanayo asalaatu salaada un waayo faman tarakahaa salaada ninkii ka taga faqad kafara wuu gaaloobay salaada ninkii isaga tago waa gaaloobay wa qaala cabdullaahi binu shaqiiq wuxuu yidhi waa nin taabici ah kaana asxaabu muxamadin sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed asxaabtiisa waxay ahaayeen laa yarawna kuwa aan arkin shay-an shay oo min al acmaali acmaasha kalaa tarkuhu ka tegiddiisa kufrun gaalnimo oo mayna arki jirin khayra salaati salaada mooyaane asxaabta nabiga wax alla wixii cibaadahoo kale oo la sameeyo hadduu qofku ka tago gaalnimo oo mayna arki jirin laakiin salaadda ninkii ka tago gaalnimo ay u arki jireen waa khatar weeye salaada ka tegiddeeda rawaahumaa labada riwaayo waa atirmidi baa wari nusuustan isku wada dar oo salaada ka tegitaankeedu xukunkeedu muxuu yihi yidhahda sheekhu wuu ka hadlaya dhaahiru haadihi nusuus nusuustan markaan fiirino daahirkeeda anna man taraka salaata salaada ninkii ka tago fahuwa kaafirun gaal wey wa haadaa biijmaaci lmuslimiin muslimiinta way isku waafaqsan yihiin idaa tarakaha jaaxidan hadduuba diido lahaa salaada hadduu ka tago isagoo diidan ay laa yactaqidu wujuubaha caleyh war salaada maa tukatid baa layidhi salaad la tukadaado maba jirto wax waajib la yidhahdo salaada maba jirto yidhi hadduu salaada wujuubkeedaba diido oo uu yidhaahdo maba jirto salaad waajiba gaal inuu yahay kaas asaga muttafaq bay muslimiinta ku yihiin liannahaa salaadu macluumatun min addiini bidaruura salaadu waxay ka mid tahay waxyaalaha diinka daruura waxaan daliil u baahnayn baa jira sidoo carruurta yarkaana xataa ay garanayaan salaaddu inay waajib tahay waa la ogey wax daliil ay u baahan tahay ma jiro qaala saaxibuljawhara yani burhaanu laqaaniga wuxuu ku yidhi jawharadiisa wuxuu ku yidhi tawxiidkaa markuu ka hadlayey waman limacluumin daruuratan jaxad min diinina yuqtalu kufran laysa xad wa mithlu haada man nafaa limujmacin aw istabaaxa kazina faltusmaci waman jaxada ninkii diido limacluumin wax la ogaaday daruuratan daruuro loo ogaaday min diinina diintanada xaggeeda wax daruuro laysaga ogyahay waa salaadoo kaleeto iyo soonka iyo ninkii diidoo yidhaha ma jirto zakada iyo wax waajiba ma aha yidhaahdo yuqtalu waa la dilaya kufran gaalnimaa loo dila kaas waa gaale korkaa laga goynay waa murtad wuu ridoobay laysa xad ma aha dilkiisu xad ma aha ee waa gaalnimo qofku asagoo muslima markuu dembi ku dhaco la qisaasayo la dilayo haddii la dilo waa xad baa loo dilay xad baa laga oofiyey waana mu'min waana ehlu janno mar haddii xaddi laga oofiyey laakiin hadda kan gaalnimaa loo dilaya waa gaal waa la tuuri wa mithlu haadaa waxaa la mida wax la yacni shaygaas la ogaaday oo diinta daruura looga ogaaday ninkii diiday waxaa la mid ah man nafaa ninkii diiday limujmacin waayahay calaa taxriimihi wax xaaraannimadiisa waayahay mujmac lagu yahay ow istabaaxa wuu banaystay ka zinaa zinado kale zinadu hadda inay xaaraan tahay waa mujmac ummadda ku ijmacday soo maha nusuustaa caddaynaysa soomaliya zinadu inay xaaraan tahay markaasuu yidhi maya zinada waa banaanta naaga janibiga waad kala seexan kartaa waa caadi buu leey kaas wuu ridoobay waa la dili ilaa an yakuuna maxaa goormee loo cudurdaari karaa un ilaa an yakuuna nasha'a baciidan cani alculamaai ninkaanu wuxuu ku dhashay meel duur ah oo qafro ahoo baadiye ahoo wax culamo iyo wax diin sheegaya weligii muun maqal tawxiidka unbaa soo gaaray oo islaamnimada unbaa tawxiidka unbuu maqlay laakiin diin kaleo laga warramayo maba uu maqal markaasuu yidhi masalaad waajibaa jirta horta yuu leey kaas waa loo cudurdaaray maxaa yele wax diin sheegaya weligii ma arag dacwada soo gaartaaba iska yar tawxiidka umbuda ko ow amase qariiba cahdin weeye bil islaami hadduuba soo islaamay haddaa tawxiidka loo qabtay kaas hadduu yidhaha salaadu waajib ma aha wuu gaaloobay la dhihi maaye marka waa loo sheegaya war salaadu waajib weeye daliil adiladeeda iyo nusuusteeda loo sheegaya maxaa hadduu soo islaamay maba ogeen marka qofkaas inuu gaaloobayo hadduu salaada diido ama uu ka tago inuu gaaloobayo muttafaq baa lagu yihi wain tarakahaa kaslan wahsi hadduu oga tago wa huwa muctaqidun liwujuubiha inay waajib tahay wuu ictiqaadsan yahae laakiin wuu ka wahsanaya waan tukan doonaa waan dharkaa iga nijaasaysan iyo waan tukan doonaa iyo waa wax hadda dadka u badan yihiin kama huwa xaalu kasiirin min annaas fajamhuuru salafi waalkhalaf annahu laa yakfur ninkaa ma gaaloobayo wa calayhi maalik washaafici radia allahu canhuma bal yufasiq ninkaa waa faasiq fa yustataabu towbad baa la weydiin fain taaba hadduu toobad keeno wasallaa uu tukado fadaaka wailaa qutila waa la dilayaa xaddan xad baa loo dilaya ka daani lmuxsan oo kale waa la xadaya ka sidaa wey marka qofka hadduu salaada ka tago xukunkiisu waa un sidaa hadduu diido salaada wujuubkeeda uu diido wuu gaaloobi hadduu wahsi oga tago waan tukan doonaa uu leeyahayna tawbaa la weydiinaya war tukaa la leeyahy hadduu tukan waayo salaaddii duhur baa ka tagtay salaada casir baa lala sugay xoogaa war tukaa la leeyahy salaaddii ilaa salaada casr qoraxdu ka dhacday inta hadduu dukan waayo waa lasoo qabanaya waa la dilaya waa la xadaya xad baa loo dilaya waa la xadaya ee kuma gaaloobayo kuma gaaloobayo hal axaadiis fara badan baa kusoo aroortay oo yacni waayahay xarama allahu cala naari man qaala laa ilaaha ila allah ehlu tawxiid qofku mar hadduu yahay waa muslim saasaa laleeyahy waay salaadana uusan inkirin oo wujuubkeedaba uusan inkirin bacdu alculamaa marka waxay qabaan hadduu qofku salaada kaba tago wuu ku gaaloobi salaadda hadduu ka tago saasay leeyihin waa lagu adkaynaya markaas qofka si aan salaaddii looga tegin waxay leeyihiin wuuba ku gaaloobaya qofka hadduu salaadii ka tago marka culamada jamhuurtooda saasay u badan yihiin inuuna qofka ku gaaloobayn wey waxaa jirta marka hadda dhibaatada taagan waxa weeye horta salaada ka tegitaankeeda xukunkeedu saa wey salaaddii marka haddaad ka tagtay qofkii waa muslim waa ahlu tawxiid salaaddii inay waajib tahay wuu qirsan yahay salaaddii buu ka tegey wahsigaasuu oga tegey salaaddii markuu ka tegey muxuu noqonayaa xukunkeeda wuu soo qallaynayaa dee salaaddii salaaddii ka tagtay wuu soo qallaynayaa wuu noo imaan doontaa nabiga calayhi salaatu wasalaam salaad inay waxaan hadda soo marnay asagoo nabigu duulaankii ku jiro inay salaada casri kaga tagtay waxaa kaloo noo imaan doonta asagoo safara habeenkii oo dhan say usoo guurayeen intay meel seexdeen inay salaaddii subax sidaa kaga tagtay markii habeenkii si loo soo guurayey aroortii bay dhaheen asxaabtii waan daalnay rasuulka ilah maan degno markaasii war salaadda idinka tegaysa haddaa aminkan seexataan bilaal binu rawaxa wuxuu yidhi anaa idiin waaridaynay salaad subax iska seexda markii dadkii degeen nin walba uu seexday hashiisii intuu saa u fariisiyey rukuubkiisii ayuu saa ugu tiirsaday dhagti uu yidhi qoraxdoo halkaa ku joogta un baa lasoo toosay qoraxda kuleelkeedaa lagu soo toosay asagana meeshuun buu ku seexday marka salaaddii markii ay sidaa ku tagtay meeshii waa laga guuray nabigu guura bu yidhi halkaan bal naga raro bal meeshan shaydaan baa nagu galay salaaddii baa nooga tagtay markaasuu meel kale intay degeen yaa salaaddii loo weysaystay oo bilaal aadaamay oo markaasa la sunnaystay oo markaa kadib uu aqimay oo markaa salaasaa lagu tukaday marka markay fuqahadu qorayaan oo yani acdaaru salaati annawm wanisyaan ay leeyihiin hurdo iyo labadaa dee waa cudurka keliya oo qofku markay salaada kaga tagto uusan ku dambaabaynin oo salaadana yani deg deg usoo qadlay aan la dhehaynin amaa bikayri cudur hadday salaadu kaaga tagto waa soo qallaynaysaa deg deg baana lagaaga rabaa markiiba inaad soo qallayso waa waajib wey dad baa hadda waxay leeyihiin salaadu mar hadday kaa tagto wax dib loo soo qallaynayo dambe ma jiro waxaasaa dadka lagu waswaasinaya salaada bal horta adiga caqligaaga fiiriyo midda cudurdaar sharci oo sharcigu cudurku siiyo cudur kaaga tagtay haddii soo qallee lagu yidhi mid bilaa cudur kaaga tagtay see qalle lagaama rabo lagu dhihi waaba dacasiisay taasi tan aad hurdada kula tagtay ama hilmaantaaba roon oo cudur baaba kaa kaa tagtay tii aadba ku dacatiso kasaad oga tagtay lagaama rabo qallaheedii macquul miya caqligaaba diidaya taas laakiin arrintu saas maaha dadka hadda leh salaada markay kaa tagta lama soo qallaynayo macnahayna idiin caddaynaynin saa ogama jeedaan waxay oga jeedaan salaadda haddaad ka tagto waad gaalowd salaadda haddaad ka tagto gaal baad haddaad gaalowdana ta haddaad soo noqotay haddaad soo islaamtae gaalku markuu soo islaamo salaada soo tukaa la lahaa maya wixii hadda unba horay usii wadaya soo maaha taas weeye midda lagu qarinayo laakiin taas inaad tiraa inay yidhaahdaan waa jahli hal su-aalaa ku jirto sharciga baldiga ugu noqo oo gaalku waa labo nin markiis horeba gaal iska hayo hadda soo islaamay iyo murtad nin intuu islaam ahaa marka hore haddana ridoobo gaalnimo intuu ku noqday mar labaad haddana soo laabtay murtad inta gaala horta waa midka ugu xun ugu akhasan markuu qofku intuu islaam ahaa marka hore uu ridoobo uu gaaloobo in alla intuu murtadka ahaa dhaacadii kaga tagtoo dhan kulli qalaheeda waaba laga rabaa cuquubatan lahu maadaama islaamnimada uu ka laabtay wey ee qofkii islaamka ahaa salaaddii markuu ka tagay wuu gaaloobay hadda ayaanba haddaan ayaga u raacno wuu gaaloobay haddii la yidhaahdo culammada islaamka maba qabaane wuu gaaloobay haddii la yidhaahdo haddee waa murtade murtadna waa laga rabaa cibaadadii ka tagtoo dhan inuu soo qallayo intee marka qallo looga tegi karaa meelna qallo laguma waayi kara marka ya hadduu aad tiraada wuu gaaloobayna dee waaba murtad murtadna qalaa laga rabaa haddii kalena dee qofku maba gaaloobina sida culammadu qabaane yacni waa qof faasiq ahoo daacada ilaahay ka baxay towbad baa la weydiinaya waa la qisaasayaa hadduu sooba toobadkeena waa caadiya salaadaha wuu soo qadlaynaya salaadaha wuu soo qadlayn axaadiistu waxay noo caddaynayaan oy sheegayaan xataa salaad sunna ah hadday kaa tagtay inaad la imaan soo qadlaynayso nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada casir gadaasheeda in la tukado sunno mudlaqa la tukada wuu nahiyey oo qaadil nahiye ku jirto salaada casir markuu soo tukaday kadib isagoo tukanayaa la arkay guriga ku tukanay waa la su-aalay nabiga wuxuu yidhi labadii ragcadood oo raatibadii duhurka ahayd duhurka ka dambaysay ayaa qole wafdi a intay ii imaadeen bay iga mashquuliyeen ilaa casirkii u galay marka labadii raatibadii casirkii yani duhurkii ayaa hadda qallaynayaabuu nabigu leeyay sala allahu calayhi wasalam ya sunna haddii la qalleeyo waajib xaggee jooga marka waajib xaggee jooga marka dadkii baa waxaa lagu tashwiishinayaa wixii qallo ahoo hore kaaga tegay waxbaha soo qallaynine sunnada badi sunnada badi war sunno xaggay kuu qabnay waajib baaba lagu leeyahay waxaaba sharciga xaaraam ah markay culummadu ka hadlayaan culamadu sharciga waxay leeyihiin adoo waajib lagugu leeyahay oo qallo lagugu leeyahay inaad sunnatu tukato isku mashquulisa waa xaaraan waktiga nifaaska aad leedahoo dhan inaad waajibkii qallihiisa gelisaa la doonay wuxuu kaloo nabigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam soonka nin alla ninkuu soon ka taga ha soo qalleeyo buuri xataa ninkii dhinto asagoo soon lagu leeyahay ha laga qalleeyo weligiisu ha ka soomo marka ha laga qalleeyo waajibaadka saasuu nabigu u amrayaa qofkii xajiyo xaj ku waajiba hadduu gudan waayo ha laga qalleeyo qofkii uu ka tegay ha guto baa la leeyahay salaadii kaa tagtay marka qallo lagaaga rabo lagaama rabo intay ka imaanaysa intay ka imaanaysa waa tashwiish iyo dasiise waxaas waayo aan asal lahayn oo meelna haysanin waayo waayo wixii lagu qarinayo waa un intaa keliya inuu qofku gaaloobayo weeye hadduu gaaloobay hadduu gaaloobane dahabo waa murteeda murteedana qallo waa laga waa laga rabaa meel ku baxsanaya ma jiro laakiin taa un keliya hala weydiiyo ninkii ku yidhaahdo qallo lagama rabo qofka salaaduhu ka tageen qallo lagama rabo oo maxaan looga rabin de waa inuu caddeeyo waxaan looga rabin qasab wuxuu ku dhihi wuu gaaloobay qofku marad salaada ka tag wuu gaaloobay man taraka salaat faqad kafar xadiidkan uu kuusoo qaadanaya ya alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaat faman tarakaha faqad kafar ha wuu gaaloobay sooma ha markuu gaaloobo hadduu soo laabto haddana islaamnimada kusoo nodoso qallo lagama rabo ya de waa murtada murtada soo qada lagama rabo sharcadu saasay amraysaa in yani ninkii ridoobay in waajibaadka o dhan lagu leeyahay wahaakada wahaakada albaabu thani fi lmawaaqiit baabkii labaad awqaati baa laga gelaya salaada waqtiyaalkeedii wey wa fiihi faslaani laba fasal yani yaa ku sugnaaday alawal fi mawaaqiiti salaati salaada waqtiyaalkeeda can abi mascuud waxaa laga war radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal nazla jibriil baa soo degay buuri nabigu faamanii imaam buu ii noqday fasallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu waan la tukaday uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu uma sallaytu macahu yaxsuu wuxuu xisaabayaa nabigu biasaabicihi farihiisa khamsa salawaat shantii salaadood buu imaam ii noqdo wuu itusiyey salaad bikayri cilmi lama tukan karee mar habeenkii markii nabiga lagu soo farad yeelay salaadii duhurkii buu salaada ka bilaabay baa la yidhahdaa marka jibriil baa u yimid oo markaasuu shantii salaadoodba wuu tujiyey imaam buu ugu noqday sidaa u tukuyin marka rawaahu lkhamsatu ila albukhaariya marxaban zaada fii riwaayatin wuxuu ku ziyaadiyey uma qaala wuxuu yidhi jibriil bi haadaa kaasaa umirtu saasaa lay amray inaan sidaa kuu tujiyo ayaa lay amray on salaada ku bara wey rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya can ibni cabaas waxaa laga wari radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal amanii jibriilu jibriil baa imaam ii noqday calayhi salaam cinda albeyti kacbada agteedu imaam iigu noqday maratayni laba goor yani salaadii la arkaba laba goor buu itujiyey macnaha fasalla duhra duhurkii buu tukaday fi luulaa markii hore oo minhumaa labadooda ka mida xiina kaana alfay-u hoosku markuu ahaaday misla shiraaki kabta indhasheeda oo kale ama ilaashkeeda yacni duhurka awalku iga tujiyey oo hoosku markuu wax yar fiida saa usoo bixiyey ayuu duhurka ii tujiyey uma salla alcasra salaada casr ayuu haddana ii tujiyey xiina kaana dillu kullu shayin milow shay la arkay hooskiisu markay isla ekaadeen shay la arkay hooskiisu markay isla ekaadeen yacni aakhiru duhri weeye waa awalulcasri weeye soo maaha casrka awalkiisi weeye marka casrka awalkiisi buu itujiyey wey uma salla lmaqriba maqribkiiuu itujiyey xiina waktigii wajabat ishamsa qoraxda ay dhacday wey wajabad bimacnaa qarabad wey qarubad markay qoraxda dhacday oo wa afdara saa'imu qofka soomana uu afureeyey uma salla alcishaa cishihii buu haddana tukada oo itujiyey xiina waktigii qaaba shafaqu midabka guduudan markuu yacni waay baaba-ay wey waa maqribkii markuu tegey wey uma salla alfajra salaada subaxna wuu itujiyey xiina baraqa alfajru mar alla markii fajarkii saadiq ahaayee dambe uu dhashay wey oo xarumo dhacaamu dhacaamku uu xaaraam noqday calaa saa'imi qofkii soomanaa wey saasuu mar ii tujiyey oo awqaadii dhammayd awalku iga tujiyey wey wasalla almarata haaniya markii labaadna adduhura duhurkii wuxuu itujiyey xiina waqtigii kaana dilli kullu shayin milahu shay la arkiyo hooskiisu markay isla ekaadaan waa duhurka akhirkiis ay waqtigaasuu itujiyey buuri xiina kaana dillu kullu shayin milahu liwaqti alcasri bilamsi waqtigii uu salaada casir shalay itusi itujiyey ayuu duhurkii itujiyey maanta itujiyey wey haddee aakhiru duhri awalulcasri waay shalay casrika awalkiisuu tujiyey maantana duhurka aakhirkiisii buu tujiyey waa isku waqti marka uma salla alcasra salaada casri ayuu tujiyey xiina waqtigii kaanu ahaada dillu kullu shayin milayhi shay la arka hooskiisu markuu laba goor kusoo laabmay casrka aakhirkiisii wey marka qoraxdu sii dhacaysa uma salla almaqriba salaada maqrib buu itujiyey liwaqtihi alawal salaada maqrib ayada hal waqti unbay leedahay maqribka moogta waqti kale mase qoraxdu markay dhacdo intii yacni waaya waa qoraxdu dhicitaankeedu markuu wada dhaca un bas ma ayada la tukanayaa waa kii qadiim iyo yani jadiid uu lahaan jiray imaam shaafici markii fiqigiisa la joogay qadiimku wuxuu odhan jiray salaada maqrib waxaaba weeye wax waqtigeeda wax yar weeye markay qoraxdu dhacdo intii laga aadaamo oo laga aqimo oo qofku uu ka weysaysto ka dhahara qaato oo dharkiisa uu ka labisto oo shan ragcadood uu ka tukado shan ragcadood waa saddex farada iyo laba sunna uu ka tukado intaaba weye watiga maqribka dhina waqtigiis waa yaryahay w manaha wuu watagay markiiba remiyigaa waxay odhan jireen kolley meesha maqowlkaana ka soo qaadanayaan baan u malaynay maqribka waqtigiisu waa afartan ri afartan riti oo xiriirsan intay ku maraan afartan riti oo laisku xidhiidhiyey saa u socota hadday ku maraan maqrib kuma hayo waa tegey saasay leeyihin marka waa saasoo maqribka waqtigiisu asaga waa hal un waa intaa un keliya laxsiifa kuma ah liwaqtihi alawal inbuu itujiyey maqribka waqtigii inbuu itujiyey uma salla alcishaa cishii uu tegay alaakhirati oo dambeeyey xiina waqtigii dahaba uu tegay sulusuleyli habeenka suluskiisu waa afar saac habeenku waa saddex meelood oo min afar labiyo toban sac soo maha sulusku marka waa afar saac markuu tgee dhammaatay ayuu itujiyey wey uma salla subxa salaata subaxna wuu itujiyey xiina asfarat ilardu dhulka markuu kala caddaaday tookadii hore muxuu tujiyey fajarku markuu iftiinka markii la garto hore ka galay markan dambena waxa la arka markay kala caddaadeen oo geedkii iyo dadkii iyo si fiican loo kala gartay caddaatay salaadii ayuu itujiyey oo qoraxda soo bixideedu dhimanta uma iltafata ilaya jibriil baa isoo fiiriyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow haadaa waqtu alambiyaai min qablik ambiyadii kaa horreeyey waqtigoodi wakaa salaadda ay tukanayeen waalwaqtu waqtigona fii maa bayna haadayni alwaqtayni labada waqti salaaddii la arkaba laba goor soo kuma tujinin labadan waqti inta udhaxaysa unbuu waqtiga ku jiraa salaadda lagu tukan karaa marna awalkuu ka tujiyey marna aakhirkuu ka tujiyey wahaakada ibn cumar waxaa laga wari radiallahu canhuma qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa la su-aalay can waqti salawaati salaadaha waqtigooda faqaala wuxuu yidhi waqtu salaati alfajri salaada subax waqtigeedu maa lam yadluc hadduuna soo bixin weeye qarnu shamsi alawali qoraxda geeskeeda hore hadduuna soo dhalin markuu fajarku dhasho qoraxda geeskeedana intayna soo bixin waa la tukan karaa wa waqtu salaati yacni duhri duhurka salaadiisa waqtigiisuna idaa daalat ashamsu qoraxdu markay ka zuusho weeye can badni samaa'i samada beerkeeda halka dhalada ay ku taaganta qoraxdu markay ka zuusho dhinacan ay u badato waqtigaasaa duhurka waqtigiisu bilowday maa lam yaxdur ilcasru casrka haddaan la gaarin intaa un waa la tukan karaa wa waqtu salaati alcasri salaada casri waqtigeeduna maa lam tasfara shamsu qoraxdu haddayna guduudanin waay isfiraarku waa markay qoraxdu guduudato ay sii dhici rabto waay laakiin waa intay ka dhacaysa un oo wayasquda qarnuhaa alawal geeskana ayna gashanin waay mar hadday wada dhacdo qoraxda dhicitaankeeda unba casri ku egi mar hadday geeska wada gashato bas ayadoon weli dhicin haddaad ka gaarsiiso waad ku dhacay salaadii xataa yacni salaada ayadoo hal ragcada markaad tukata hadday iska dhacdo qoraxdii hal ragcad keliya hal ragcad iyadoo qoraxdii banaanka taallo markaad hal ragcad tukatay bay qoraxdii dhacday salaadu aday noqonaysaa ragcaddaasaa jiidanayso aday noqonaysaa laakiin ragcad wax ka yar adoon ragcad weli gaarsiinin hadday qoraxdu kaa dhacdo saarad qadaa qalay noqonaysaa salaada waa waqtiga waqti xurmada oo in waqtigaaso kale la gaarsiiya xaaraantay tahay wa waqtu salaati lmaqribi maqribka salaadiisu idaa qaabat ishamsu qoraxdu markay dhacdo weeye maa lam yasqud ishafaqu caadka guduudan midabka guduudan hadduuna baabi'in waay qoraxda maqribki markay qoraxdu dhacdo wax xawr yaroo guduudan baa halkaa fuulaya soo maha ya guduudkaas wuxuu soo bilowday baa la yidhahdaa haye xiina qutila xuseen binu cali ya radi allahu canhu xuseen binu cali markii la la dilay arladii dhamay samadii idlayd baa guduudatay baa layidhi intaasoo beri bay dhiig un isla ahayd dhulka guduudka halkaas yani waqtigaas soo bilowday intii ka dambaysayba saa un bay u guduudan tahay samadu ya marka guduudkaas halkaa ku yaallo oo maqribka gadaashiisa markuu baaba'o oo mid cad uu noqdo markaasuu cishuu bilaabanaya waa waqtulcishaai cishaha waqtigiisuna ilaa nisfi leyl habeenka niskiisa waa haddee waa waqtiga waqtulikhtiyaarka ilaa nisfi leyl yani ilaa duluuci lfajri salaada subax inta ka dhalanayso intaa waa la tukan karaa bayna alfajrayn baa weliba la tukan karaa fajarka hore ee kaadibka ay kan dambeysa adiqa dhexdooda waa la tukan karaa macal karaha laakiin inaad waktigaa gaarsiisa lama rabo salaada cishaha rawaahu lkamsatu baa weriye ilabukhaariya wasu'ila jaabir baa la weydiiyey radia allahu canhu can salaati nabiyi nabiga salaadiisii sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu uhi kaana yusalli duhra nabigu salaada duhur wuxuu tukan jiray bilhaajirati maalin weynta qoraxda markay kulushahay waalcasra casrikana wuu tukan jiray washamsu naqiya washamsu xaya walxaal ashamsu qoraxda xayatun ay noosha qoraxdoo dheer casrika amin dheer buu tukan jiray nabigu markay qoraxdu la ciifto qabowdamuuna tukan jirin qoraxdoo kulul oo ku gubayso ayuu tukan jiray awalkuu ka tukan jiray walmaqriba maqribkana wuu tukan jiray idaa wajabad qoraxdu markay dhacdo idaa qarubad waalcishaa cishahana wuu tukan jiray idaa kasura annaasu dadku markay soo bataan waalcishaaa axyaanan baa riwaayo kale ahayd waalcishaaa cishahana idaa kasura annaasu dadku markay soo bataan cajala wuu dadejin jiray masaajidka haddii lasoo buuxiyo durba wuu tukan jiray wa idaa qalluu dadku hadday yaraadaanna akhara wuu daahin jiray ilaa ay jamaacadu ka soo badato wa subxa salaada subaxna biqalasin mugdi buu nabigu ku tukan jiray mugdi yacni mar alla markii iftiinka la arkabo waa markaasuu geli jiray salaada rawaahu alkhamsatu ila tirmidiya can caaishata radi allahu canha qaalat in kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama la yusalli subxa salaada subax buu tukan jiray fayansarifu annisaa'u haweenkiibaa bixi jiray mutalaficaatin xaalay yihiin kuwo ku duuduuban bimuruudihinna garayskooda iyo cabuurahooda ayagoo ku duuduuban waay haween baa nabiga la tukan jiray jamaacada gadaal masaajidka qaybtiisa dambeay ku tukanayaan masaajidku waa isku furnaa laba qaybood oo kale xihan ma ahayn marka qaybta safka u dambeeya unbay safafka u dambeeya haweenku ku tukanayaan salaada subax markuu nabigu salaamo naqsadaba haweenku way istaagayaan si aana raggu u arag oo raggu markuu soo istaagay inay usoo gaarin oo isugu dhicin ragya ayaga maa yucrafna ayagoon la garanaynin oo min alkalasi min ajli kalasi mugdi dartiisa nal ma jirin dee wax faynuusaa iyo nal daarnaa ma jiro salaada subax markii banaanka markii la tago banaanku waa iftiin laakiin masaajidka gudihiisa weli waa iska mugdi haweenkii marka safkaa dambey ku jiraan mar alle markuu nabigu salaamo naqsado way istaagayaan ayagoo dharkoodii ku dadan lama garanayo marka qof ay tahay naag dumar unba halkaas ii madow laakiin qof ay tahay maxaad ka garanay rawahu lkamsa can abi barzata waxaa laga wariy radiallahu canhu qaal kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayh wasalam yusalli subxa nabigu salaada subax buu tukan jiray wa axadunaa yacrifu jaliisa salaada subax markuu ka baxo yuu qof la arkaba qofka garabkiisa a garanaya salaada marka hore oo la gelaya laysma garanayo iftiin ma jira nal ma jira mogtahay salaadu way dhalatay laakiin weli gudihii masaajidka waa mugdi marka markaan salaada uu nabigu xidhanayo qof qofka garab taagan garanaya ma jiro mar alle markuu salaamo naqsadana nin qof la arkaba qofka dhinaciisan dhinacan ka uu garan inuu hebel yahay buu garanaya wayaqra'u fiiha wuxuu ku aqrin jiray maa bayna sitiin ila almia lixdan aayadood ilaa boqol aayadood buu salaada subax ku aqrin jiray salaada subax waa salaada ugu dheer salaadaha markii la tukanayay dadku way nashaadaysan yihiinoo hurdaa laga soo kacayo marka salaada waa la dheeraynaya waana salaad gaaban oo laba ragcadooda wey midda kale dadkay hurdada ku yar habsaamayna inay soo gaaraan jamaacada soo haleelaan waa loo dheeraynaya salaada wey say usoo gaaraan wey marka waa salaada ugu dheer salaadaha markii qiradooda laga hadlayo waa salaada subax way marka lixdan aayadood ilaa boqol aayadood buu nabigu ku aqrin jiray riwaayadka qaar yani binaxwi suurati alxaaqa alxaaq oo kaleetu ku aqrin jiray nabi saas waa ku tujin jiray waliasxaabi sunan riwahu lhamsatu litirmidiya waliasxaabi sunan asfiruu caddeeya bilfajri salaada subax caddeeya wey oo salaada si fiican u caddaato fa inahu acdamu liljri saasa ajirka u weyn saasa ajirka u weyn yani nabigu marba sibuu ku tukan jiray salaada marna yani markuu iftiinka horebu salaadii wuu geli jiray marna yani salaada markay si fiican aada iskaga sii caddaato u geli jiray dee labada waqtiba salaada inaad hubsato un dhalashadeeda inaad hubsato taa un baa la doonaya ya ma aha inaad yani kaana yusallii biqalasin mugdi buu nabigu ku tukan jiraydaas hala aadin inuu salaadan weli dhalanin buu nabigu iska sii geli jiray habeennima ma ansaxaysa salaada waqtigeedii la gaarin can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ida ishtada alxaru kulaylku hadduu darnaado faabriduu bisalaati salaada qaboojiya fa ina shiddata alxari kulaylka aada u daran min fayxi jahannama jahanama yani kulkeeda iyo kulaylkeeda buu ka ahaaday washtakati naaru naarti baa sheegatay ilaa rabbihaa rabbigeed bay u sheegatay fa qaalad waxay tihi yaa rabbi rabbigayow akala bacdii bacdan waan iscunay barkay baa barki kala cun fa adina lahaa markaasu ilaahay wuxuu u idmay binafasayni laba goor inay neebsato nafasin fi shitaa wa nafasin fi sayf cadaabka yani si la isugu celinayey ee saa isugu cuburaysay bay iscuntay markaasay ilaahay u dacwooto waxay leedahay ilaahayow waan gubtay waan iscunay laba goor inay neebsataan loo idmay markaas jilaalkiina mar bay neefsanaysaa xagaagiina mar bay neefsanaysaa ya oo fa huwa neefkaas ay neefsanayso ashaddu maa tajiduuna waxaad helaysaan oo min alxari kulaylka awey waktiga sayfka oo jilaalka kulaylku aada ugu daran yahay ya bisha maars ay yidhahdaan gaalka ugu kulul waa markay neefsatay wey jilaalkay neefsatay kulaylkaas wa ashaddu maa tajiduuna min azamhariiri qabowga marka ugu daran yahay ee aan la soo bixi karinna waa marka xagaaga ay neefsanayso labadaa goor oo qabow iyo kulayl bay labaduba naarta wax ku dishaa mugtay qabow zaa'id ah oo xibnaha iyo dhiigga oo dhan ba intuu joogsada ay kala daadanayaan hilibku kala daadanayo iyo kulayl aad u daran wey labada waa leedahay ay rawahu lkhamsa marka mar alle markay qoraxdu saa u kulultahay jilaalka la joogay qoraxdu aad ay kulushahay salaada duhur iyo salaada jumcada ah nabiga xoogaa buu yaro daahin jiray oo salaada duhur xoogaa buu u kaadin jiray awalka salaada kabanu tukan jirine xoogaa buu nabiga u yar kaadin jiray si dadku markay soo socdaan guryaha iyo derbiyaha intay hoos bixiyaan hooskaas loo maro wey hooskaasay dadku kusii soconayaan laakiin haddii awalka laga tukado wax hoos oo soo baxay iyadoon jirin qoraxdaas haddii xoogaa dadka lagu dha markaasuu nabigu ummaddu u naxariisanaya oo xoogaa u kaadin jiray salaada can ibni mascuud waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal kaana qadru salaati rasuulillahi waxay ahayd sala allahu alayh wasalam fi sayf waqtiga jiilaalka halaasata aqdaam saddex gomadood ilaa khamsati aqdaam shan gomadood hoosku markuu shan gomadood yani gomadda waa lugtoo saa loo dhigo si kale la daba dhigo intaa markuu hoosku baxo ilaa shan shan gomadood ya shan gomadood oo saa laysu daba dhigay intaa markuu hoosku soo dheeraado iyo waqtiga qorxeedkaa tukanaya wa fi shitaa'i waqtiga xagaaga ana hamsata aqdaami ilaa sabcati aqdaam shan ilaa toddobo oo xagaagii baa sii dheerba hoosku sii dheeryahay miya yacni waxaa looga jeedaa naska hadda xadiidku wuxuu caddaynayaa qoraxeedka markii kulaylku aad u jiray jilaalka in xoogaa uu nebigu u kaadin jiray ilaa hooska uu soo dheeraado oo hooskaas dadku ay yar soo hergelaan oo geedaha iyo derbiyaha hoostooda soo maraan dee salaada usoo socdaan iyo marka kasii baxaya xagaaga laakiin waa la dejin jiray dee waktigaa isbedel aho waktiga moogtahay qoraxdu marna halkaa dhalada ahay maraysaa marna dhinacyahay ka wareegtaa mar waxaa jira hoosku markii awalo duhurka awalkiisa la joogo zawaalkaba hoos ku dheerya oo dhinac bay ka wareegaysaa qoraxdu markaasu awalo duhurka markii la joogo hooski baa dheer markaasuu shan gomadood ilaa buu tegaya marka dhulka dhulka naftiisaa kala duduwane xijaaz baa yani saas uu leeyahy dhulkan xijaaz oo makiya madiine iyo waa saasoo waktigaa yani yani shitaha ah ayay qoraxdu wareeganaysa hooskaa markaa dheer waktiga seefka ana waa markii qoraxdu dhalada marayso marka hoosku waa inuu soo yar baxo markaasaa ilaa saddex gomadood ilaa shan gomadood inuu soo baxa loo kaadinay waa sidaa rawaahu abu daawuud baa wariyey nisaa-i can anas waxaa laga wari radiallahu canhu qaal kunnaa waxaanu ahay nusalli alcasra salaada casir baan tukan jirnay uma yadhabu aldaahibu kii tegay baa iska tegayo mina anaga naga mida ilaa quba meesha quba la yidhahdo aadaya xaafadaa kore ee qubo xoogaa bay yani madiina xaafadeheedaa korkore fa yatiihim fa yani wuu tegayaa yatiihi wuu tegaya dadkii xaafadii buu tegaya walxaal ashamsu qoraxdina murtaficatu weli ay dheer tahay wy yani inuu casrka awalka ka tukan jiray kutusinaysa rawaahu lhamsatu litirmidiy can salamata radi allahu canhu qaal kunaa nusalii maca nabiyi sala allahu alayh nabiga maciisaan tukan jirna almaqriba idaa tawaarat markay qarsoonto bilxijaabi idaa tawaarat ishamsu qoraxdu bilxijaabi markay ku qarsoonto markay dhacdo rawahu lhamsa walihalaaati kunaa nusalii maca nabiyi sala allahu alayh wasalam almaqrib nabigaan maqribka la tukan jirnay fayansarifu axadunaa midkaanaa gadoomayo wa inahu walxaal inahu asagu la yubsiru uu arkayo mawaaqica nablihi leebkiisa iyo gamuunkiisa meesha uu ku dhacay maqribka markay qoraxdu dhacdaba waktigeedaa la joogaa horaan ka tukan jirnay markii salaada laga soo baxo oo lasoo tukado banaanka aan usoo baxno bacda maqrib haddii leeb la gano saas loo gano gamuunka meesha uu ku dhacayo dhulka waa la arkaya yani iftiin ayadoo aan maqribka soo tukan jirnay wy oon ka soo baxaynaa yani maqribka waktigiisaa yaroo waa salaadaha markii qiradooda laga hadlayo salaada ugu qira gaaban waay ugu qira gaaban waa ku nabiga calayhi salaatu wasalaam jaabir bin cabdillaahi markuu ninkii saxaabiga uga soo isdooyin nin hal wato oo yani riti wato oo riti intuu banaanka ku xirtay waa kii intuu ku dheereeyey intuu alcimro bilaabay buu salaadii marku ku dheereeyey ka goostay ninkii yani jaabir baa loo sheegay hal nin baa kaa goostay wuxuu og yahay wuxuu garanaya ma jira ninkii wax ka sheegay marka ninkii baa nabiga usoo dacwooday anigu nin macduur aan ahaayo marka neef baa meel iigu xirnaayo inuu xariga iga goostaan ka yaab markuu jaabir noqradii igu dheereeyey baan salaadii ka goosto salaadaydi intaan iska tukadaan iska tegay markaasuu haddana waxay ka sheegay jaabir u yeeray nabi mucaad mucaad bu nabi jaabir mahay mucaad bin jabal bu markaasuu u yeeray nabigu wuxuu yidhi ha anta fataan ya mucaad war ma fatin baate ma dadka kale eriyeysa ya hallaa sallayta bixisma rabbika laclaa wa shamsi wa duxaaha waleyli idaa yaksha maa ku dujisa dadka ya suuradaha ku dujiye yanaa suuradaha gaagaaban qusaara lmufasal la yidhaahdo yani subaxa khamiisaad suuradihiisa gaagaaban ku tuji dadka wey maqribka ku tuji suuradahaas warka suuradihii nabigu u carabaabay ayay ka mid ahay suuradahaas marka suuradaha gaagaaban maqribka waa midka ugu qira gaaban markaan maqribka tukano ka soo baxno ayadoo iftiinka la arkayo leebku meesha ku dhaca la arkaya salaada soo tukan aan ka soo bixi jirno leeb can anas waxaa laga wari radiallahu canhu qaal akhara nabiyu sala allahu alay slm nabigu wuu dibdhigay salaata alcishaai salaada cishaa ilaa nisfi leyl habeenka niskiisao lix saac ilaa laga gaaro uma sallaa markaasuuna tujiyey uma qaala wuxuu yidhi qad salla naasu dadkii way tukadeenoo wanaamu way iska seexdeen amaa inakum idinku fii salaatin baad ku sugan tihiin man tadartumuuha salaada intaad sugayseen intaad sugayseen ajru salaad unbaa idiin socday wa fii riwaayatin lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inay ku dhibtoota haddaana ka yaabaynin la amartuhum waan amri lahaa an yusalluuha inay tukadaan haakada waktigan oo kale inay cishaha tukadaan dib u dhigaan cishaha xoogaa in gadaa loo kaadiyo taasaa fadli badan baa laleeyahy ya ee in la dedejiye maaha yani dadku caadada ka dhigteenoo cisho iyo waxaas waa la dedejiya ay leeyihiin aba kama jiraan cisho lama dedejiyo xoogaa baa loo kaadaya salaada waktigeedu ha galow cisho iyo naag xunba waa la dedejiyaa rawaahu alaaatu baa wariy watirmidi walafduhu lowlaa ana shuqa calaa ummatii ummadayda inaan dhigo haddaana ka yaabay la amartuhum waxaan amri lahaa an yuakhiru lcishaa cishaha inay gadaal u dhigaan ilaa ulu leil habeenka uluskiisa ilaa laga gala waa afar sac o nisfihi habeenka niskiisa waa lix sac can abi bardata radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam kaana wuxuu aha nabigu yakrahu nawma hurdada nabigu waa nici jiray qabla alcishaa intaan cishaha la tukanin adan cishihii tukanin inaad ka seexato nabigu waa kohon jiray maxaa yeele waa intaas hurdada kula tagto salaas wax kugu dhalata walxadiida sheekada bacdaha bacda alcishaai salaada cishaa gadaasheeda inaad sheekaysana waayo nabigu waa koodi waxyaalaha karaahaday ka mid tahay w salaada cisha markaad soo tukato adoo soo tukaday seexo sheeko markaa kadib maalaa yacni ha u fadhiisanin lama ogolo amaa sheekada wanaagsan haddaad cilmi ka sheekaynayso ama martida aa u sheekaynayso ama qof dankaa lahaabaa dantii u dhammaynaysaa ama xaaskaagii iyo ehelkaagii baad la sheekaysanaysaa taas waa madluub baa laleeyahy way fiicantahay sheekadaas laakiin waa sheeko kaloo dembi ah iyo meelaha markii cishaha la tukado kadib in meelaha lagu caweysiin oo halka kadib loo aado taasaa qalada wey ay rawaahu sheekhaan baa wariyey watirmidi can caliyin waxaa laga wari radi allahu canhu an nabiy sal alay wasalam qaala lahu wuxuu u yidhi nabigu yaa caliyu caliyow halaasun saddex laa tu'akhirhaa gadaal ha u dhigin saddex ha daahinin wey asalaatu salaada ha daahinin idaa atat hadday mar salaada idaa dakala waqtuhaa waqtigeeda hadduu galo ha daahinin tuko horay ka tug waljanaasata janaazana ha daahininoo waayahay idaa xadarat hadday soo xaadir janaasa haddii meesha lasoo dhigana horay ha laga dedejiyo idaa maata almayitu falwaajibu alisraac in la dedejiyo wey ya markiiba maydka la asturo oo wixii yani yani qabanqaabihiisa markiiba la gelaya markaasaa durbo la aasaya wal ayimuna ha dib dhigin wal ayimu gabadhii yacni nin la-aanta ahayd oo aan nin haysanin idaa wajada idaa wajadtad lahaa kuf-an qof uu kuf ahoo guursada hadday heshana horay ka nikaaxi wey hadaahini aa waayahay gabadhii oon guur haysanin oo nin la-aana hadday caawo nin rabaa yimid oo yidhi gabadha igu darniyo ama ayadiiba bay is arkeenoo oo ay waaba heshiiyeenoo waxaa idhi ninkaan heshiis baa nahay haddee sukaana nikaaxi inaad adigu wax kala sheeg sheegto meesha kuma jirto hadduuba kufa u yahay hore uga nikaaxi wey asayibu aw ilbikru idaa khaadabaha alkufu qof kufkeeda hadduu soo doono falmadluubu ijaabatuhu in horey laga ijiibo wey wa ilaa kaana ta'khiiru ta'khiirku wuxuu noqonayaa fasaadan fasaad baa meesha ka imaanaya waa limaa sayaatii fi nikaax kitaabu nikaax ba waxaa noo noogu imaan doonto idaa khadaba ilaykum hadduu idinka soo hadduu idinka soo doono gabadha idin weydiisto man tardawna qof aada raalli ka tihiin khuluqahu dabeecadiisa iyo wa diinahu diintiisa fasawajuhu u guuriye nin diintiisa iyo dabeecadiisa raalli a katihi hadduu idin yimaado u guuriya wa ilaa ilaa tafcaluuhu haddiina yeelin takun fitnatun fi lardi ardada fitna ahaan doonta iyo wa fasaadun kabiir gabadha had haddaad tirahdo waxaan kuu guurinaya meed edan malhid aad tiraahdo oo markaa berri ay iska dhaqaaqdo ama suuqa gasho soo adugu iska malhid dembiga adaa iskale inaad guuriso weye marka saddexdaa dib ha u dhigin buu nabigu sal ku yidhi marna ha daahini horay ka dadaji can ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma can nabiy sal alay wasalam qaala alwaqtu alawalu waqtiga hore salaada waqtigeeda hore oo mina salaadi ka mid a ridwaanullahi ilaahay ridihiisa wey walwaqtu alaakhiru aakhirka waqtiga dambana cafuullahi ilaahay cafigiisa wey haddee ridihii haddaad gaftay oo awalka aad ka tukan weyday cafiga ilahay yuusa ku dhaafin salaada tukan wey yayna kaa tegin waay yayna kaa tegin waay wa fii aakhiri yani waqtihaa taqsiir baa ku sugan walaakinahu waa yahay mashmuulun bicafwi illahi tacala cafiga ilaahay baa lagu dhaafaya marba haddaad salaadii aada tukanin aadayna kaa tegin aad tukatay way rawaahuma tirmidi imaamu tirmidi baa wariyey waayahay labada riwaayo tudraku salaatu salaada waa la haleelaa biidraaki ragcatin hal ragcada haddaad waqtiga kusoo gaarto salaadaadu adday noqonaysaa can abi hurayrata can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal man adraka ragcatan ragcad ninkii haleela min asubxi qabla an tadluca shamsa qoraxdu intayna soo dhalanin faqad adraka subxa salaadiisa wax wuu haleel waman adraka ragcatan ragcad ninkii kasoo gaara min alcasri salaada casr qabla an taqruba intayna dhicinna ashamsu qoraxdii faqad adraka alcasra casrkii wuu haleelay waa addo weeye macnaha salaadii rawahu lhamsa wacanhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiy sal ly slam qaal man adraka ragcatan ninkii ka haleela min asalaat salaadoo dhanbo ninkii ragcad ka soo gaaro faqad adraka salaata salaaddii wuu haleelay wey ay mutlaqanba subxan kaanad ahaata aw duhran aw casran aw maqriban qabla yacni qiyaami shafaqi intuuna yacni waktigeedii uuna tegin baa soo gaartay waayahay yaad ragcad ku soo gaartay salaadaadii waad haleeshay waana addo laakiin ragcadu wax ka yar haddaad yacni markaad tukatay waktigii tago salaadda aqallay noqotay wey rawaahu sheekhaan wa nisaa'i ayaa wariyey nisyaankuna waa la macno oo waa u macno dhow yahay un marka salaada acdaarteeda oo qofku hadday ooga tagto uusan yacni nin khalad sameeyey oo dembi ku dhacay uusan noqonaynin waa saddexdaa wn waa laga doonayaa qofku inuu soo qalleeyo salaaddii laakiin qalluhu kuma aha deg deg deg deg usoo qallee la dhihi maayo hadday cudur kaga tagto cudurkuna waa hurdada iyo nisyaanka un hadday laakiin labadaa aysan ku tegin si kale qofka uu salaada ooga tago waa qof dacatiyey oo dembi ku dhacay salaadina si deg deg uu usoo qallaynaya markiiba waa laga rabaa inuu soo qallayo can anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu man nasiya salaatan salaad ninkii hilmaamo falyusalliha tukada salaada idaa dakarahaa mar alla markuu soo xusuusto laa kafaarata lahaa salaadaa uu ka tegay kafaaro kale male oo loogu dembi dhaafayo ilaa daalika inuu tukado mooyaane salaaddii aad ka tagtay waa inaad soo tukato un qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aqimi salaata salaada oog oo tuko lidikrii aniga xusuustayda wa aqimi salaata salaada oog lidikrii xusuustayda u og nabi muusaa ilaahay ka qisoonayey oy aayaddu ka hadlaysay wey marka mar alla markaad i xusuusatay salaaddii tuko ama xusuusidda aan ku xusuusiyey salaaddii aada hilmaantay oo waajibkahayd oo kaa maqnayd aan ku xusuusiyey ay xusuustayda yacni salaaddii u tuko waay ay rawaahu lkhamsatu xadiidkaa shantii baa warisay walimuslim imaamu muslim wuxuu wariyey idaa raqada axadukum axad adinka idinka mid ah hadduu hurdoodo cani salaati salaadda hadduu ka seexdo ow qafala canhaa uu hilmaamo falyusallihaa ha tukado idaa dakarahaa mar alla markuu soo xusuusto fa ina allaha ilaahay yaquulu wuxuu leeyahay aqimi salaata salaada og oo lidikrii aniga xusuustayda u og marka mar alla markii aad soo xusuusato salaaddii inaad tukato oo soo qallayso waajib bay kugu noqonaysaa waajib bay kugu noqonaysaa wa idaa wajaba alqalaa'u qalla hadduu waajibay cala nnaasi qofkii hilmaamay salaaddii alladii laa isma calayhi qofku hadduu salaada hilmaamo dembi korkiisa ma ahaanin biitifaaqin culammadu say isku waafaqsan yihiin fa cala alcaamidi midkii salaada kas oga tegay awlaa waa kasii owlaysan yahi inuu soo qallaynayo marka salaadda hadday hilmaan kaaga tagtay inaad soo qallayso waajib bay kugu tahay sida xadiidka uu sheegayay falyusalliha idaa dakaraha waa amar amarkuna waa wujuub marka inaad soo qallayso waajib bay kugu tahay salaada hilmaanka kaaga tagtay ama hurdada kaaga tagtay ninkii asagu kas oga tegay bal ka waran oo salaaddii intuu ku dacatiyey isaga tegey ninkaas marka in la yidhaahdo ma soo qallaynayo salaaddii taas waa khaladee wax caqligu yeelayana ma aha wey facala alcaamidi ninka kas oga tegay salaada owlaa wuu kasii owlaysan yahay wey naquulu daalika saasaanu leenahay oon fityoonaynaa waa sida jumhuurta culummadu ay qabaan ay ku tageene khilaafan oo liman qaala ninkii yidhi laa qadaa calayhi uu soo qalaynay male ninkii salaada kasooga tegay wey taasu yacni waataanu iska hadlaynay darsigii hore salaada yacni ninkii ka tago kas ooga tago ma soo qallaynayo macnaheedu waxa weeye waa nin diinta ka baxay oo gaaloobay wey qof hadduu gaaloobo hadda soo islaamona dee gaal wixii gaalnimada uga tegay soo qallee lama yidhaahdo saasay yacni markaa leeyihiin wey taas hadda waxaan loo dhihi karin ninka asagu muslim ahaayo markaa salaaddii hadduu ka tego salaadda ka tegiddeedu ku gaaloobay haddii la yidhaahdo murtad buu noqonayaa murtadna inuu wax alla wixii ka tegay oo faraa-ilaha uu ka tegay soo qalleeyo waajib wey cuquubatan lahu waa lagu cuquubaynayaa marka salaada qallaheedu meel looga fakanayaa ma jiro wey hadday hilmaan kaaga tagtay iyo hadday hurdo kaaga tagtay waa cudur cudur hadday kaaga tagtay waa soo qallayni dembi korkaaga ma aha deg degna usoo qalleen lagu dhihi maayo cudurku intaa unbuu faa'iideynaya kuna dembaabi maysid deg degna usoo qallayn maysid laakiin waa soo qallayni laakiin hadday kas kaaga tagto deg deg inaad usoo qallaysaa waajib kugu ah dembina waa korkaaga oo salaada aad layacdood kaska oga tagtay wey saasay adulladu ishaaraysaa culummada islaamkuna sidaasay qabaan waay wixii khilaafkiisa oo sidaas yacni khilaafsan wax yacni la raacayo ama wax la milicsanayo midna maaha w waxaa jirta marka dadku haddii qadlo lagu leeyahay oo qadlaha qadlo fara badan lagu leeyahay waxaa laga yaabaa wakti kasto yacni inuu firaaqo u waayo inuu salaaddii wada qalleeyo inuu waktiyaha qaarkood tukaday noqonaysa laakiin mar alla markuu firaaqo helo meeshii uu wax kale uu tukan lahaa waa inuu qallihii ku buuxiyo un maxaa yeele waajib baa lagu leeyahaye sunno warkeed ma jira way sidaa aawadeed yaa mar salaadaha sunnooyinkaa meesheedii wuxuu gelinayaa qallihii buu gelinaya rawaatibta iyo sunnooyinkii kaleto uu tukan lahaayoo dhan salaatuleylki iyo wax alla wuxuu sunno tukan lahaayoo dhan meesheedii qaldigu gelinaya taraawiixdaaba ka mid a hadda la tukanayo waxaa la sheegaya yani dadka qaar inay leeyihiin taraawiixda markii dad dad baa qallo iska bixinayo dadkaa qallaha ku xidhanayo waa lagu xidhan karaa horta sunnada waajibka waa lagu xidhan karaa sunno dad tukanayo waa isaga xidhan kartaa marka haddii uu labaatankii ragcadood oo taraawiixda meesha uu tukan lahaa labaatan salaadood oo qallo ehe lagu lahaa uu tukado taasaa waajiba ku ahee sunnaba kaba ansaxaysay bay culimmadu leeyihiin nin waajib lagu leeyahay wuu tukan karaa wy marka qolada ayagoo wax daliila haysanin dadka yani tashwiishinayo o dhahaya lama qaldayn karo salaad kaa tagtay lama qaldayn karo dee taas waa khalad wey khalad wey waa la qallaynayaa salaadda wey axaadiitan oo dhan baa u daliila wey xataa haddii la yidhaahdo qowlkaa yani yar la qabto oo yani la yidhaahdo qofku uu ku gaaloobayo hadduu salaada kas oga taga xataa qaldaa lagu leeyay qofka murtidkaa salaadigu soo qallaynaya salaadigu soo qallaynaya wahaakada can cimraan bin xusein waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam kaana fii masiirin lahu nabigu socod iyo safar ayuu ku jiray fa naamuu can salaati alfajri salaada subax bay nabiga iyo asxaabtiisii ka seexdeen fastayqaduu waxay soo baraar way soo baraarugeen bixari shamsi qoraxda kulaylkeeda unbay ku soo baraarugeen faqaala calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi tanaxaw ka dheeraada can hada almakaan makaankan isaga taga habeenkii baa lasoo dheelmanayay fiidkii hore o dhan gelinka hore o dhan baa lasoo dheelmanayay gelinka dambe markii la joogo ayaa meer la degay asxaabtii waan daalnay na deji bayeen rasuulka ilahi aanu iska seexana bal xooga aanu nasanne markaasuu yidhi waktigan haddaad soo gaarteen dee salaadaad ka seexanaysaan bilaal binu rawaaxo mu-adinkii nabigaa wuxuu yidhi anaa idin ilaalinaya salaadda idin waardiyanaya iska seexda marka waa la seexday asagana sidaasuu ugu tiirsaday gaadiidkiisin saa u fadhiistay oo meesha sala yani waagu qoraxda kasoo waagu kasoo bariyay xaggeeda uu jeesaday ayuu sidaa ugu tiirsaday gaadiidkiisii wey hurdadii uu seexday qoraxda kuleylkeeda unbaa lagu soo toos riwaayaadka waxay yidhahdeen si abubakar baa yani usoo hortoosay markaas qoraxdii oo soo baxday oo cadil eeg buu arkay uu iska aamusay marka nin kaloo saxaabiyaa soo toosay uu iska aamusay dhowr nin oo saxaabiya markay soo tooseen sidi cumar baa soo kacay intaa nabigu uu hurday calayhi salaatu wasalaam sayid cumar markuu arkay qoraxdii oo halkaa ku joogto takbiir buu ku dhuftay allaahu akbar takbiirtiisii buu nabigu kusoo kacay calayhi salaatu wasalaam dadka o dhanna kusoo baraarugey marka bilaal buu u yidhi bilaal buu u yeehay nabigu maxaa kugu dhacay bilaalow soo digi lahaa salaadan waardeynayaa hurdo aana weligay seexanin ayaa caawa i qabatay buu rasuulka ilaahay oo laygu riday wey xugun baa meesha ka jiray dee markaasuu nabigu wuxuu yidhi ka guura meeshaan makaankan bal ka guura shaydaan baa idinku galay tanaxaw can hada almakaan makaankan ka wareega uma amara bilaalan meeshii baa laga guuray oo meel kaloo dhow baa la degay uma amara bilaalan bilaal buu nabigu amray faadana wuu aadaamay uma tawada-uu way weysaysteen wa salluu way tukadeen ragcatay ilfajri subaxa labadiisa ragcadood oo raatibada ahayd baa la tukaday xataa sunnadii waa la qallaynayaa wey salaadu hadday sunno a kaa tagto salaatuleylka xalay haddaad ka hurdooto ama cudur xanuun kale uu ku qabso maalinka haddaad iska raysato waa tukanaysaa waa la sunnaystay uma amara bilaalan buu nabigu amray fa aqaama salaata salaadii buu aqumay fa sallaa bihim wuu tujiyey salaata subxi salaada subax buu nabigu halkaa ku tujiyey rawaahu abu daawuud baa wariyey washeekhaan salaad haddii yacni kaa tagtay oo aan lasoo qalaynaynin midda cudurdaarka kaaga tagtay oo lagugu cudurdaarayo ooda ku dembaabaynin taasaa munaasab waa inaan lasoo qalleyn tii ayada haddii lasoo qalleeyey midda kale maxaad u malaynaysaa oo qofka uu ka sooga tegay way taa hadda ayadu isweydiinba male can abi qataadata waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi dakaruu linabiyi sala allahu calayhi wasalm nabiga u sheegeen nawma hurdadoodii cani salaati salaadda ay ka seexdeen inay salaaddii hurdo kaga tagtay ayay nabiga asxaabtii usoo dacwoodeen way yaa rasuula allah innaa qad faradnaa fii salaatina salaadeennii waan ku xadgudubnay xadgudub baan samaynay binawminaa hurdadaanadii aan ka hurdoonnay fa qaala wuxuu yidhi nabigu innahu shaaniya laysa fi nawmi hurdada dhexdeeda kuma sugno tafriidun wax xadguduba kuma sugno wey inama tafriidu dacatiga iyo iyo xadgudubka waxa weeye filyaqdati soo jeedka adoo soo jeeda markaad salaada kaa tagto taas baa xadgudub iyo tafriida mooyaane hurdada ma aha hurdada cudurdaar wey rawaahu tirmidi baa wariyey muslim wa abu daawuud can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama sallaa bilmadiinati madiine ayuu nabigu ku tukaday sabcan toddobayuu ku tukaday iyo wa hamaaniyan sideed toddoba ragcadood iyo sideed ragcadood buu ku tukaday adduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa sabcanta iyo hamaaniyanta tanaa fasiraysa oo ka dambayso sabcan buu tukaday oo isku mar wuu jamciyey macnahaas sabcan buu tukaday toddoba ragcadood buu hal mara tukaday wa hamaaniyan sideedna wuu tukaday adduhra waalcasra buu tukaday waa hamaaniyantii waalmaqriba waalcishaa'ana wuu tukaday waa sabcantii wey lafun wa nashrun mushawash kay dhihi jira waa hayru muratab waay sabcantaa horraysaye hamaaniyatuna way dambaysay marka waa mushawash duhurkiiyo casirkiibuu hal mara isku daray waa sideed maqribkiiyo cishihiina wuu isku daray waa toddoba rawaahu lkhamsatu shantii baa warisay walafdu muslim wuxuu ahaa jamaca rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu jamciyey bayna aduhri iyo waalcasri duhurkiiyo casirkii buu jamciyey waalmaqribi waalcishaana wuu jamciyey bilmadiinati buu ku jamciyey madiine isagoo joogo yuu duhurkiiyo casirkiina isku daray hal mara maqribkiiyo cishihiina wuu isku daray fii gayri khawfin walaa madarin ayadoon cabsina jirin madarna uusa jirin khawfinta yacni waa safarkaa lagu tilmaamaayo safarkaa markaad ku jirtaan yaa aayadda sidaa kusoo aroortay in khiftum an yaftinakum aladiina aayahay kafaruu marka khawfkaas wax yani safarka markay tahay unbaa la jamcinaya salaada ama cabsiha ha lagu jiro markaas oo musaafarka la yahay ama yaa lagu jirin fii kayri khawfintu waa safarke walaa madarin wax roob ano ma jiro yuu nabigu jamciyey wey qiila libni cabaas cabdullaahi bni cabaas baa waxaa loo yidhi maa araada ilaa daalika nebigu muxuu oola jeeday haddaan safar baa salaadaha la jamcin jiray safar aan lagu jirin roobna waa laga jamciyaayo jamcu taqdiimka dee madarka waa loo jamciyaaye dadkii meel dheer ka imaanaya haddii roob yimaado salaadii hore yacni oo dhan uu roobkii da-ayo ilaa salaadii dambe waa la tukanaya maadaama yani aan lasoo noqon karin jamaacada aan lasoo aadi karin jamcu taqdiimkaa loo tukanaya madarkana labadaa haddayna midna jirin maa araada ilaa daalika muxuu nabiga oga jeeday jamcaas qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cabaas araada wuxuu oga jeeday anlaa yuxrija ummatahu ummaddiisa inuuna cidhiiriyin diinteennu inay waasac tahay ee wax cidhiiri ah ummaddu ayna diinta kala kulmin yuu nabiga oola jeeday sabab la-aantaa uu salaadda iska jamciyey marxaban fiiri hadda halkaan araada wuxuu doonay nebigu allaa yuuqica alummata ummadda inuuna ku ridin fi layqi iyo walmashaqa cidhiiri iyo dhibaato inuuna ku ridin bal tabqaa ay ummaddu baaqi ahaato fii sicatin waasacnimo min addiin diinka xaggiisa waasac ay u ahaato wamaa jacala calaykum fi diini min xaraj baa ilaha yidhi wa fiqhu lxadiid xadiidka fiqigiisu annahu sala allahu calayhi wasalama jamaca duhra waalcasr duhurkii casrkii buu jamciyey fii waqtin waaxid waalmaqriba waalcishaa'ana wuu isku daray kadalika fii bacdi alaxyaan marmar buu nebigu sidaa sameeyey min hayri sababin sabab la-aan buu jamciyey sababkaasoo yujawizu ljamca jamca bannaynaya oo sababka acdaarta wax loo jamciyaa yacni safarka iyo iyo madarka iyo maradka oo weliba culimmada qaar ay qabaan iyo yacni yaa wax loo jamcin jiray soo maaha sabab la-aan buu nebigu jamciyey wey wa bitasriixihi binafyi lmadari caddaynta xadiidka uu caddeeyey roob inuuna jirin yuu yandaficu ku reebtoomayaa maa qaalahu maalik wakayruhu min annahu kaana fii matar imaam maalik baa wuxuu ku awilay wuxuu yidhi roob baa jiray marka jamcan wuxuu aha jamcu taqdiim oo roob baa laga jamciyey wa xamalahu shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu ku xumbaaray iyo wakayruhu calaa annahu kaana fii marad xanuun baa jiray wuxuu nabigu duhurka iyo casrka u jamciyey maqribka iyo cishahana u jamciyey xanuun baa jiray liannahu ashaqu min almadar roobka xanuunkaaba kasii daranba waa sida xadiidkan hadda cillo kaloo hadda meeshii lagu awili karana ma jiro haddaan fii kayri khawfin walaa matarin mar haddii labadaa matarkii iyo safarkii labadiiba xadiidka uu diiday lafdigiisii wax kaloo soo haray ma jiruu leeyahay imaamu shaafici ilaa marad in lagu xumbaaro un mawd taasaana munaasab wuxuu leeyahy maxaa yeele xanuunku qofku hadduu xanuunsan yahay oo yacni masalan ba duhurkii oo kale hadda wuu roon yahay casirkii oo kale markii la gaaray qandhadu saaraysa xanuun zaa'idaa qabanayo jamca buu samaynaya salaaddii casri buu soo raraya markaasuu jamcinaya sidoo kale maqribka iyo cishihii haddii uu cishihii uu xanuunku qabanayo wuu jamcinayaa salaadihii wuu jamcinaya maradka waa loo jamcinaya le leanna roobka asagaaba kasii mashaqo badan wa huwa kayru daahirin weeye aylan saasuu leeyahay sheekhaanu taa nafteeda kama muuqatuu leeyahy xadiidka liannahu low kaana fii mardin hadduu xanuun jiri yahay ladakarahu ibnu cabaas ibnu cabaas baa sheegi lahaa lamaa sa'alahu min man istabcada dalika arrintaa ninkii baciisaday oo yidhi maa araada bidaalika muxuu oola jeeday nabigu ninka arrintaas la yaabay madar ayoon roobna jirin xanuunna yani safarna jirin ninkii su-aalay wuu u sheegi lahaa cabdullahi bin cabaas waa xanuunsanaa buu dhihi lahaa nabigu laakiin ma uusan sheegin muxuu ku jawaabay araada anlaa yuxrija ummatahu ummadiisa inuuna ciriiriyin ba ujeed wa xamalahu bacduhum culimmada qaar waxay ku xambaareen calaa annahu jamcun suuriyun waaba jamc suuri ah jamcu ma aha jamci xaqiiqada ahaaye waa suuri bian salla duhra fii aakhiri waqtihaa duhurkiiba wuxuu ka tukaday aakhiru waqtigii falamaa sallama minhaa markuu ka salaamo naqsabay dakhala waqtulcasri baa galay fasallaaha kaa hadda way banaanay soomaa jamcu suuriga waataan horeyna usoo maraynay salaadii duhur buu aakhirka ka tukaday casrkiina awalkuu ka tukaday marka jamc buu u eg yahay laakiin jamcna maaha salaadna aakhirkaa laga tukaday salaadna awalkaa laga tukaday taana way ansaxaysaa dee aakhiru duhri awalulcasri baa layidhaha labada salaadood wax udhexeeyaba ma jiro wax laxdo oo udhaxaysaba ma jiro salaadan markii laga baxo tii kalea la tukan karaa nin duhur aakhirkiisa tukanaya ninka casirka awalkiisa tukanaya ku xidhan karo labada salaadood oo ada-aha laysku xidhan karaa jamaacayn ku ansaxaysaa labaduba yani way ku ansaxaysaa iyadu ada-o ale waqti ooma dhexeeye wax waqti udhexeeye ma jiro salaadaha duhurka iyo salaada subax ma ogi inta kaleto dhan wax waqti abooma dhexeeyo way xidhiidhaan wakadaa facala fi lmaqribi walcishaa cishihiiyo maqribkiina saasuu sameeyey fakaana daahiruhu jamcan buu noqday bayna alwaqtayni bidhaantan kore unbuu oga eg yahay jamc oga eg yahay jamc ma aha ee salaad la arka waqtigeedii baa lagu tukaday wa qaala bacdu lmuxadisiin waxay yidhahdeen bidaahiri yahay xadiidka daahirkiisay qabsadeen oo fajawazuu ljamca jamc bay baneeyeen fi lxadari qof iska negi oo yani xaafadiisa iska joogo ayaa jamcin kara yidhahan lilxaajati marmar marmar dhifuhu saa yeeli karaa liman laa yatakhiduhu caadatan laakin waa inuna caado ka dhiganin shareecada inaadun waxaa fudaydka ka raacdo uun wixii aad yarood maqasho iska qabsata lama rabe laakiin marmar waa isaga dhaqmi kartaa bay yidhahdeen xadiidka daahirkiisaan qabsanayna wa bihi qaala ibnu siriin maxamed binu siriin baa sidaa yidhi wa ashhab baa sidaa yidhi min almaalikiyati wlifaalu shaashi ifaalu shaashi alkabiir ninka la yah min ashaaficiyati ka mid ahaaba isaguna sidaa ku qowlay marmar waa la iska jimcin karaa wakhtaarahu ibnu mundirna wuu doortay qaala nawowi wuxuu yidhi wa yu-ayiduhu qowlkaa waxaaba in marmar la ysaga dhaqmi karo waxaa adkaynayo qowl ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas hadalkiisii uu yidhi araada an laa yuxrija ummatahu kaasaan meel looga leexdaba lahayn bule imaam nawowi daa'iman imaam nawowi wagta nusuusta iyo axaadiista yani daahirkoodu yani aada yani u tawaqufi jiray madhabka markii uu fiiriy ay falam yucallilhu ma uuna cilaynin cabdullahi bn cabaas bimaradin kuma una cilaynin walaa kayrihi faqowlu turmidiy fii aakhiri kitaabi hada xadiidu lam yaaqud bihi axadu min ahli lcilmi sahwun minhu radi allahu canhu xadiidkan markuu soo qaaday imaamu tirmidi kitaabkiisa wuxuu yidhi wax culimmadii ahlucilmiga ahayd oo xadiidkan ku camal falayba ma jiro taas waa sahwi buu leeyahay culimmada qaar ku camal fashay baa jirta laakiin culimmada agsarkoodu xadiidka daahirkiisoo ah in marmar la iska jamcin kara way ka leexdeen maxaa la samaynaya markaas marad baa lagu awilayaa ama matar baa lagu awilayaa sida maalikiyadu matar bay ku awileen roob baa jiray bay yidhahdeen shaaficiyaduna waxay ku awileen waxay yidhahdeen waxaa jira marad xanuun baa jira saasaa munaasabahay yidhahdeen aljab wahaa kada wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cabaas waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu man jamaca bayna salaatayni min hayri cudrin laba salaadood ninkii kulmiyo isku wakti ku tukada isagoon wax cudur u haysanin faqad ataa wuxuu la yimid baaban baab weyn oo min abwaabilkabaa'iri marka culimmada le yacni xanuun baa meesha jiray ama majar baa jiray cabdullaahi bni cabaas yacni xadiidkan iyo xadiidkan inuu labaduba isla wariyo macquul maaha inuu yidhahdo wax maral ana ma jiro haddana xadiidkan uu nabiga ka warinaya uu yidhaahdo ninkii bilaa sabab laba salaadood hal meel iskula tukado kabaa'ir buu ku dhacay tanaa ku tusinaysa meesha laabudda cudur baa jiray marka imaam shaafici wuxuu leeyahy marad baa jiray maadaama xadiidka fii kayri khawfin walaa madarin la yidhi xanuun baa jiray oo aan la sheegina marad baa meesha jiray nabiga wuxuu u jamcinaya salaada taasaa munaasaba marka iskama jamcisan kartid adigoon yacni waay cudur haysanin wa man jamaca bayna salaatayni min hayri cudrin faqad ataa baaban min abwaabi alkabaa'ir baab weyn oo abwaabta kabaa'irtu leeyahy facala danban kabiiran buu leeyihi wa fiqulxadiidi waxa weeye ana man tacamada ninkii u qasto ta'khiira salaati salaad inuu dibdhiga can waqtihaa bikayri cudrin sharciyin salaadda maad waqtigeedii ka dibdhigto tii kalaad la tukatay faqad irtakaba danban cadiiman dembi weyn buu ninkaa koray dembi buu ku dhacay rawaahu tirmidi baa wariyey walbayhaqi iyo walxaakim nusuusta in la jamciyaa fiican oo yacni macnaha xadiidkaan uu sheegaya macnaha xadiidkan aad sheegaya aad sukayso haddaad tidhaahdo xadiid markaan maqlaba halkaasaan la aadi kii kale markaan halkaa xadiida way iska hor imaanaysaa marka xadiidta sidaa culimmadu ku jamciyeen inaad ku jamcisaan wanaagsan ood u raacdo waakaas alfaslu thaani fasalkii labaad fi lawqaati almanhiya can inaafilati fiiha awqaad waxaa jirta salaada sunnada ah ee sunnada mutlaqada la yidhaahdo ay karaahad tahay oo xaaraam tahay aan la ogolayn awqaaddaa maxay tahay bacda salaati subxi xataa tadluca shamsu salaada subax markay yacni la tukado ilaa qoraxdu ay ka soo baxayso wa cinda duluucihaa qoraxdu markay soo dhalato soo baxdo xataa takmula ilaa ay ka kaamil noqoto wa tartafica qadra rumxin xoogaa ay la soo ekaato wa cinda zawaal marka yacni istiwaha waqtulistiwaa la joogo qoraxdu weli aysan zuulin oo halkaa bartanka ay ku taagan tahay xataa tamiila ilaa ay zuusho qoraxdu ilaa yowma aljumcati maalinka jumcada mooyaane maalinka jumcada waa la iska tukan karaa istiwaha dadka masaajidka soo gelaya aada u fara badan oo dhib malaha laleeyahay maalinkaas wa bacda salaati alcasri salaada casrina lama ogola xataa taqruba shamsu qoraxdu ilaa ay ka dhacdo waalmuraadu binnaafilati allatii laa sababa lahaa salaada la sheegina waa sunnada aan sababka lahayn wahiyo naflulmutlaq sunnada mutlaqada ah oo yani salaadaha sunnada ah salaad sunno ahoo sabab leh ya iyo mid waqti leh oo muwaqato ah iyo salaadaha sunnada ay leeyihin salaadaha qaar waa muwaqato oo waqti la tukaday leeyihiin qaarna sabab bay leeyihiin marka sunnada mutlaqa labadaa midna aan ahayn yaa sunna la yidha yaa mutlaqa la yidhahdaa wey sabab ma leh mutaqadim ahaada ama mutaakhir ahaada marka salaada sunnada ah oo sabab mutaqadima aan lahayn sunno waktilana aan ahayn weeye midda la diiday oo la xarimay wey waa sunnadii mutlaqa ahayd ama waa sunno sabab la yahay laakiin sababteeda waa mutaakhiro way dambaysaa sida yacni salaatulistikhaarada oo kale ma guntamayso lamana tukan karaa laleeyahay awqaadan wey ama alfardu salaada faradkaa qalla haddaad tukanayso ama tii waajibka ahayd wanaflu muwaqat sunnada waktiga le kalwitri sunnada witrka ah wey warawaatib rawaatibta raaca salaadaha wey fatusallaa fii ayi waqtin waqti kasta waa la tukan karaa can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi shahida cindii agtayda waxay ka markhaati kaceen rijaalun rag mardiyuuna oo laga raadli yahay wa ardaahum raggaas midka yacni waa yahay aan ugu kalsoonahay loogu raali noqosho badan yahay cindii agtayda cumaru cumar weeye cumar binu khadaab baa ka mid aha raggaa ay ka markhaati kacay ee wariyey xadiidkuu leeyahay ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuu nahiyey wuu diiday can isalaati bacda subxi salaada subx bacdigeeda in salaad la tukado xataa tushriqa ashamsu qoraxdu ilaa ay soo dhalato ilaa ay qoraxdu soo baxdo salaada subax markii la tukado ilaa ay qoraxdu soo baxdo markay soo baxda weliba geeska soo bixiso ilaa ay soo dheeraato xoogaa la soo ekaato salaad sunno ahoo mudlaqa lama tukan karo wa bacda alcasri salaada casrina lama tukanayo xataa taqruba ashamsu qoraxdu ilaa ay godka gasho wa khamsatu awqaatin awqaatin wahaye taxrumu salaatu walaa tasixu fiiha tii uu dhihi jiray way fiqigu ka hadli jiray shantii waqti oo salaada subax markay la tukado ilaa qoraxdu ka soo baxdo qoraxdu markay soo baxayso ilaa ay soo dheeraato xoogaa la soo ekaato salaada casri bacdigeed ilaa ay qoraxdu ka guduudato isfiraarka laga gaaro ilaa laba ka bilaabo qoraxdu ay ka dhacdo iyo cinda alistiwaa qoraxdu markay halkaa dhalada ku taaganta lixda sac shantaa waqti wey shantaa waqti markaa salaada sunnada ee mutlaqada ah lama tukan karo manaba ansaxaysa w mana ansaxaysa lama ogolo waa nahyu taxriim nabigu waa diiday walaa tancaqidu bacda subxi xataa tadhara ashamsu wanahyu bacda subxi waalcasri mutacalliqun bificli salaat falow lam yusalli falaa waxba ka dhaha maa nahyigan hadda la diidayo shanta waqti la diidayo qaarna wuxuu ku tacalluqayaa ficilka qofka qaarna wuxuu ku tacalluqayaa waktiga salaada subax gadaasheed lama tukan karo iyo salaada casr gadaasheed lama tukan karo marka la leeyahay salaada ficilkeeda tukashaduu ku xiran yahay haddaa adigu salaaddii aada dib u dhigatood u kaadiso waa la iska tukan karaa sunnadii ilaa aada salaada tukato mar alle markaad salaada casir tukato inta un ka dhiman qoraxdu ka dhacayso ma tukan karti salaada subax haddaad tukato ood cabaar baa daahisay markay salaadu caddaatay baa tukatay inta ka horraysa o dhan waa la iska tukan karay mar alle markaad salaaddii tukato kadib sunno mutlaqaa ma tukan karti istiwahoo kaleetana wuxuu ku xidhanya waktiga wey yani mar hadday qoraxda halkaa ku istaagto lamaba tukan karo wax ficil aba kuma xirna taas waktiga wey can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu nabigu laa taxarow ha kula dadaalina hoola qasdina bisalaatikum salaadiina duluca shamsi qoraxda markay soo dhalanayso walaa quruubaha markay dhacayso fa inahaa qoraxdu tadlucu way soo dhalataa biqarnay shayaan bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees dhexdooday ka soo dhalataay salaadiina hoola qasdina markay soo dhalanayso iyo markay sii dhacayso wa fii riwaayatin idaa dalaca haddii uu soo baxo xaajibu shamsi qoraxda geeskeedu hadduu soo baxo fa akhiru salaata salaada dib u dhiga xataa tartafica ilaa ay kor usoo dheeraato wa idaa qaaba haddii uu ciilo xaajibu shamsi qoraxda geeskeedu hadday godka gashana fa akhiru salaata salaada dib u dhiga xataa taqiiba ilaa ay godka wada gasho wey ciladuna waa maxay fa inahaa tadlucu biqarnay shaydaan shaydaanka geeskiisay ka soo dhalataaye ha salaadiina hawlo qasdina waqtiga ayada aw waxaa la leeyahay yani salaada qoraxda geeska yani shaydaanka geeskiisay kasoo dhalataa macnaheedu waa maxay shaydaanka mar alle markay qoraxdu soo baxayso iyo markay sii dhacaysuu isku aadinaya saasuu isugu aadinaya kuwa marka cabadatu yani shamsiga ah kuwa qoraxda caabudo gaalada ah yaa waxay u sujuudaan qoraxdu markay soo dhacayso markay soo baxayso iyo markay sii dhacayso shaydaanku marka qoraxdii buu isku aadinayaa si sujuudda asaga ay ugu dhacdo anaa laii sujuudayaa buu leey marka inay sujuuddaada iyo salaadaadu waafaqdo cibaadatu lkufaar kuwa gaalada ahee qoraxda u sujuudayo inay waafaqdo taasuu nabigu nahyinaya calayhi salaatu wasalaam marka waktigaa ayada ah ha sujuudin baa lagu leeyay rawaahu sheekhaan baa xadiidkaa wariyay wanisaai can camar waxaa laga wariyey ibnu cabasata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qultu waxaan yaa rasuula allah ayu leyli asmac ay ayu leyli habeenka kee ka ahoo asmacu yacni aqrabu ila alijaabati ijaabada kee yacni ugu dhow arjaa lilqabuul in la i aqbalo habeenka saacadihiisa saacadee baa ugu dhow iyo waqtigeebaa ugu dhow qaala wuxuu yihi nabigu jawfu leyli alaakhir habeenka gelinkiisa dambe saasuu nabigu jawfu leyli alaakhir waa juska habeenka yacni u dambeeyo oo yacni suduska yani waxaan leeyahay suluska ugu dambeeyo habeenka saddex meelood markii laga dhigo waa suluska u dambeeyo sideed saac buu ka bilaabanayaa ilaa salaadu ka dhalato haddii yacni lix meelood lix jus haddii laga dhigana sudus haddii loo qaybiyo waa khaamiska wey suduska shanaad weeyahoo waxay noqonaysaa markaas waa isla saacaddaas sideedda laga bilaabo ilaa saacadda tobnaad wey laga gaaro labadaas saac wey lix meelood oo min laba ah ayay noqonaysa waktigaasaa ugu fadli badan oo ducadana loogu aqbal badan yahay fasalli tuko maa shi'ta intaa doonto tuko fa inna salaata salaadii mashhuudatun waa la xaadirayaa malaa'ig baa soo xaadiraysa maktuubatun waana la qoraya xataa tusalliya subxa salaada subax ilaa aad ka tukato uma aqsir ka joogso salaada ka istaag wey aqsir yacni kuf cani naafilati sunnada ka joogso weeye xataa tadluca shamsa qoraxdu ilaahay ka soo dhalato oo fatartafica ay soo dheeraato qiisa rumxin qadra rumxin waran joogiis ilaa ay la soo ekaato ow rumxayni qiisa rumxayni qadra rumxayn laba waran ilaa ay la soo ekaato waran carbeed bay culus ka dhihi jireen warankii dheerdheeraa ee hore ee la isticmaali jiray kaas ilaa ay qoraxdu la soo ekaato waa qof joogi ruux joogi ilaa ay la soo ekaato fa innahaa iyadu tadlucu way soo dhalataa bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees bay ka soo dhalanaysaa yacni shaydaanka isku aadinayo weye wa yusallii lahal kufaaru gaaladuna way u sujuudayaan markaa qoraxdu ay soo baxayso iyo markay sii dhacayso ayay u sujuudayaan uma salli tuko maashiita intaa doonto fa inna salaata salaaddii mashhuudatu